hagaagin saaxiibayaal dhegeystaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhammaantiin kusoo dhawaada xubinta wargeysyada ah oo si toosa halkan aad uga dhagaysataan maalin weliba marka laga reebo sabtida iyo xad wargeysyada kale ah daily nation iyo wargeyska kale ee the standard subax weliba halkan si toosaan dhegeystayaasha ama saaxiibada aan markaas usoo qaadana qodobada markaas ugu muhiimsan uguna weyn saaxiibayaal ee wargeysyada intooda badan ee qoraan wargeyska dabcan ay soo qoraan xogagta markaasi inta badan ay idaacadaha iyo sidoo kale telefishinada aysan ka hadin oo macluumaadka kala duwan ay markaasi qoraan oo weliba waxaa loo yaqaano faahfaahin dhammaystiran inta badan wargeysyada laga helo dhegeystayaal wargeyska kadib dhegeystayaal waxaan saaxiibada fursada u siiya si ay kusoo kaakaceen ku abrisa maqalka iyo deegaanada deegaanada ay kala duwan saaxiibada ay ku kala nool yihiin sida saaka lagu abristay iyo waxa markaasi laga hadalhayo wargeyska iminka gacanteeda ku jiraan soo qabanaya saaxiibayaal wargeyska daily nation wargeyska saaka halkan wuxuu ciwaan oga dhigay wy the super rich aflin kenya dabcan maxay markaas sababta maxay tahay dadka maalqabeenada mise taajiriinta kuwa markaas ugu caansan ay wadanka hadda oga cararayaan shan afar qodob ayaa halkan markaasi lasoo dabcan la duldhigay ama uu wargeyska saaka faahfaahin iyo xog fara badan uu saaka ka bixinaya wargeyska wuxuu markaasi kaga hadlayaa sida markaasi suurtagal hadda ay ku noqotay in wadanka looga baxo dadki maalqabeenadii dadki markaasi maalgelin waa dabcan maalgelin jiray shirkadaha iyo sidoo kale maalgelin jiray kambaniyada kala duwan sidoo kale shaqo abuur fara badan wadanka markaasi ka sameyn jiray sidoo kalena dowladda lacag fara badan kasoo geli jiray ayadana waxaa hadda laleeyahay taasi waxaa markaasi loogu aaneynaya afar markaasi marxaladood oo wargeyska saaka halkan uu ku qoriyo halkan wargeyska wuxuu markaasi kow oga dhigay wargeyska bogiis riixaad dhegeysa si toosa iila teg halkaas ayaan faahfaahin kuga bixin doonaa wuxuu wargeyska bogiisa koowaad markaas kaga dhigay raalli ahdo dabcan qodobka koowaad markaasuu ka dhigay wuxuu leeyahay political stability waa dabcan degnaansho la-aanta dhanka siyaasadda oo markaasi hadda aan xasiloon oo tan iyo markii doorashada laga soo baxay dhegeystay doorashada ka hor taasoo dabcan ka cabsi qabeen in laga yaaba inay wax markaasi ka dhacaan waqtida ololihii doorashadii ee aadka markaasi faaltanka xoogan uga dhexeeyay siyaasad ahaan markii loo fiiriyay madaxweyne hadda xilkaah ruuto iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waqtigaasi ayaa sidoo kale adkaatay in la maalgeli mise ay maalgeliyaan maalqabeenada wadanka markaasi ku sugan kuwa u dhashay dalka iyo sidoo kale kuwa dibadaha ay halka maalgeliyaan dalka wadamada kale markaasi ka imaaday waxay markaasi inta badan cabsi ka qabeen sida siyaasadda heerka hadda ay marayso ay gaarsiisan tahay waxay hadda markaasi ka cabsadeen kadib markii hadallada fara badan laga dhadhansaday madaxweynaha dalka william ruuto sheegana markaasi in arrimaha siyaasadda cid wlbacid waliba fara markaasi kula jirto ina markaasi kala bixi doonto arrimahaasi ayaa hadda loo cuskanaya qaab siyaasad ahaan markii loo fiiriyo sida markaasi ciwaanka kow uu kaga dhigay ama sidoo kale faahfaahinta qodobada markaasi uu halkan faahfaahin kaga bixiyay wargeyska daily nation wargeyska bogiisa dhexaad wuxuu halkan dabcan sheegay in dabcan qeybta degnaan waa dabcan sugnaan la-aanshuhu arrimaha siyaasadeed ee wadanka ka taagan dhinacyada kala duwan ay markaasi iskuga hayaan iyo tii u dambeysay ee dibadbaxyada tanii markii loo dhaariyey sidoo kale u qanci waayeen siyaasad ahaan markii loo fiiriyo waa dabcan dhanka mucaaradka waxay markaasi sheegeen inay dibadbax xoogan wadanka ee ka dhacday weliba khaasatan caasimadda nairobi halkaas dabcan ay ku badan yihiin dadka maalqabeenada weliba kuwa markaasi maalgeliyo qodobka labaad waxaa leeyahay increase taxation arrimaha dabcan wax ku darka ama ku kordhiska dhegeysa wax loo yaqaano canshuuraha taasoo ay sheegeen inaysan hadda ay xamili karin sidoo kalena aysan awoodi karin arrimaha canshuuraha hooda wax waliba la duldhigay dhegeystaal tan gudaha iyo tan sidoo kale dibadaha markaasi ay ka keensanayaan waxay sheegeen in hadda ku adkaanayso culeys fara badan ay kala kulmayaan arrimaha canshuuraha oo hadda ku noqotay mid markaasi hadalhaynteeda ugu badan sidoo kalena soo gaaraysa dharbaaxada ugu weyn dadka maalqabeenada ah iyo sidoo kale dadka lacagaha markaasi kala duwana soo gelayo iyadoo xukuumadda sheegtay in laga qaadi doono cid waliba markaasi shaqadeeda ama wadanka markaasi ku sugan sacagna soo gelayso wax ka badan shan boqol oo kun oo canshuur ah markaas in laga qaadi doono ma v h dhegeysa wax loo yaqaano waxaa sidoo kale ay sheegeen in sidoo kale laga qaadi doono canshuuro shaqsi waliba ama qof waliba markaasi wadanka ku sugan iyo mehradiisa waana tan hadda markaasi ay kaga hadlayaan kuna sheegeen inaysan markaasi aqbali karin sidoo kale ku adkaanayso xaaladda dabcan xaaladda sidoo kale adag iyo xaaladda wakhtigan markaas lagu jiray ku sheegeen inaysan isqaabili karin sixir bararka iyo xaaladaha dhegeystayaal waxaa markaasay sheegeen inay hadda tahay midda markaas ugu weyn culiysada ay ka haysato midda ugu weyn ay sidoo kale xamili karin dhaqaale xumadan markaas ay ku sheegeen waxay hadda sheegeen inaysan dabcan ina sheegeen inay ka guurayaan una guuri doonaan sida warbixinta hadda ay soo saareen immigrationka lagu dabcan oo laga helay bixitaanka dadka soo gelaya dadka markaas ka bixi dabcan wadanka ka baxayo inay markaas u badan yihiin dadka maqalqabeenada warbixinta oo riboodka dabcan according to the new report on migration trend waa dabcan qaybta markaasi waa immigrationka ayaa markaasi warbixintan laga soo dhehday laga helay sida markaasi dadka waal tycoons dadka maalqabeennada wadanka uga baxayaan una aadayaan wadamo kale dhegeystayaal laga yaabaa in wadamo kale ay halkaasi ka maalgelinayaan dhegeystayaal taasi hadda dabcan ku imaanayso culeysyada ugu weyn waxaa sidoo kale ka hadleen tan labaad inay tahay currency depreciation waxaa loo yaqaana dhegeysta waa qaybta markaasi dhimista lacagaha ee hadda wadanka markaasi ka taagan ama sare u kaceeda waa qaybta markaasi lacagta doolarka oo tanii markii madaxweynaha la doortay sare u kacday taasoo ilaa hadda markaasi aan faahfaahin dhamaystiran laga helin weliba waxaa markaasi kiciyey weliba xaaladda inta badan dabcan loo cuskanayo mise ay sheeganayaan ama ay tahay in markaasi waxba ay ka qaban weysa mise ay xakamin weysay xukuumadda wakhtiga soo gashay waxay mar uu qur gaartay dhegeystayaal doolarkii halkii doolar inuu markaasi ay gaarto boqol iyo konton hadda markaasi ay marayso boqol iyo afartan iyo saddex waxay sheegeen in sidoo kale ay tahay culeysyada iyo xaaladaha ay markaasi iswaafaqi karin sidoo kalena ku imaan karto culeyse iyo khasaare fara badan ee shirkadahooda iyo sidoo kale dabcan maalkooda waa dabcan afarta qodob ay markaasi sheegeen inay tahay culeysada markaasi ugu weyn waxay sidoo kale sheegeen in ay raadsanayaan personal freedom qodobka ugu dambe waxay raadsanayaan xornimo in markaasi xor u noqdaan ganacsigooda iyo maalkooda iyo sidoo kale socodkooda inay xor u noqon karaan oo sidoo kale dabagal aan lagu samayn karin halkay markaasi lacagahooda ay dhiganayaan iyo halkay markaasi ay ku maalgaran dabcan ku qarash garanayaan mise maalgelinayaan waxay markaasi sheegeen inay tahay hadda midda ugu weyn culeysada ka soo gaaraysa xukuumadda ruuto wargeeska boggiisa faahfaahin xoogan ayuu saaka ka bixinaya wayna markaasi sheegeen inay raadsanayaan meel dabcan ay ku xasilooni dhanka dhaqaalahooda iyo sidoo kale dhanka siyaasadooda iyo dhanka cashuura markaasi ka yar wadankan inay ku raadsan doonaan tani ayaa imaanaysa kadib markii madaxweynaha uu sheegay in wadanka canshuuro lagu soo rogi doono dhammaan shirkadaha kala duwan ee wadanka markaasi ka shaqeeyo iyo sidoo kale shakhsiyaadka lacagaha tirada badan ee bishii markaasi qaata laga jari doono boqolkiiba soddon ilaa iyo boqolkiiba soddon iyo shan waxaana taasi hadda keenaysaa in dadban inta badan dadka ay ka saseen arrimaha iyo canshuuraha wadanka dhegeysta lagu soo riday wargeyska buuggiisa liixaan isla arrimaha canshuurahan dhegeysta daba soconaaye waxaa dabcan baaritaano iyo sidoo kale lagu sameeyey lagu ogaaday bal kenyaanka inay arrintan ku qanacsan yihiin dadka shacabka waa dabcan waa ismaamulada wadanka ayaa lagu soo wareegayey oo lagu soo ogaaday bal xoog markaas ku saabsan arrimaha canshuuraha boqolkiiba warbixin ayaa halkan lasoo saaray ku sheegay dadka inaysan ku qanacsanayn sidoo kale raalli aysan ka ahayn baaritaano iyo saafey markaas la sameeye dhegeystayaal ayaa muujinaysa in arrimaha markaasi dabcan ay xukuumadda ku dhaqaaqday inaysan dadka shacabka diyaar ayuusan u ahayn waa sahanka oo markaas lagu ogaanaya dhegeystayaal waxayna new survey waa sahanka cusub ayaa hadda markaasi kenyaanka ka dhigaysa mid si toosa si adag si markaasi waadixa u sheegtay baraaracadna u sheegtay kuwa markaasi soo doortay iyo kuwaaan soo dooranin inay markaasi ku qanacsaneen arrimaha canshuuraha dowladda ay hadda samaynayso waxay noqotay mid markaasi controversial proposal ah oo markaasi soo jeedinta hadalheyn fara badan ka dhalatay kuna sheegayso biilkan ina markaasi xamaasad keliya ay ka wadato xukuumadda waxay sheegeen dadka shacabka inay hadda raalaysan ka ahayn arrimaha iyo howlaha xukuumadda ay wato waxayna ku qanacsan yihiin sidii hore in markaas waxba aysan ka bedelin xukuumadda oo halkeeda loo dhaafo arrimaha canshuuraha waxay sidoo kale soo jeedeen keliya dowladda inay hadda ka go-an tahay sidii markaas u ciribtiri lahayd sidii markaas meesha looga saari lahayd lacagaha markaasi balaayiinka shilin ee markaasi ku baxayso qaab qaldan iyo sidoo kale dhanka musuq maasuqa intay markaasi kur dari lahayd sidoo kalena jeebka dabcan jeebka gacanta dabcan laga gelin lahaa dadka shacabka oosan haysanin lacagaha oo sidoo kale haysanin inay markaasi canshuuraha hadda wakhtigan ay soo rogtay iska bixin karin waxay sheegeen in markaasi hadda tan ugu yar ama qofka ugu yar inuu bixinayo canshuurta ugu yar inay tahay markaasi kun iyo shan boqol mise laba kun oo bishiiba laga yaabaa inay ka jarmato halka ay ku tahay mid markaasi culays ku noqon karto lagana doonayo xukuumadda inay markaasi isku celceliso dhaqaalaheeda sidoo kale ka hortagto arrimaha musuq maasuqa arrimaha markaasi lacagta balaayiinka ee markaasi sida qadan ee inta badan loo isticmaalo mise xukuumadda noqoto mid ayada istraatiijiyad qaab waa qaab istraatiijiyadeed ee ola imaato hanaanka maareynta dhanka dhaqaalaha waxay sheegeen in hadda dhaqan dhaqaale waddanka uusan ka jirin ayna ku adag tahay xaaladda waddanka sidoo kalena ay keenayso culeys fara badan iyo sidoo kale poverty waxaa loo yaqaano saaxiib ayaal wargeyska boggiisa toddobaad ee saaka faahfaahinka qore isagana dood fara badan ama dood dhinac fara badan ka taaba dabcan dhinaco fara badan shalay ka socotay baarlamaanka waxaa markaasi lagu ansixiyey lagu meelmariyey dhegeystayaal kadib horaan oo waraysi laga qaaday ama sidoo kale turxan bixin lagu sameeyey madaxii hore waaxda dacwo soo ogidda dalka nuurdiin xaaji shalay ayuu baarlamaanka markaasi u maray oo markaasi la ansixiyey haddana wuxuu noqonayaa shakhsiyaadka markaasi ugu waaweyn ee dalka xukumin doona dhegeystayaal oo markaasi go-aanadooda dabcan ay ka go-an tahay in waa marka laga hadlay dhegeystayaal madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale shakhsiga saddexaad ee hadda uu noqon doono ama dadka markaas ugu sarsare ee dhanka xukuumadda dhegeystayaal marka loo imaado habka muqaabaraadka dhegeystayaal waa arrimaha sirdoonka waxaa leeyahay wuxuu noqonayaa next top spy waa shakhsiga ee dabcan xukuumadda markaasi ay ku kala socon doonto dhegeystayaal arrimaha wax weliba markaasi qaldan ee waddanka soo galo iyo weliba arrimaha dibadaha markaasi si joogta oo la socon doono dood fara badan oo dhinaco fara badan taabanayso shalay baarlamaanka markaasi ka dhacday qaarkoodna markaasi diiday qaarna markaasi ay taageereen laakiin waxaa markaasi badatay taageeridda baarlamaanka shalay markaas uu ka helay kadib warbixin markaasi dheer ay soo diyaariyeen guddiga komitiga u xilsaaran arrimaha sirdoonka arrimaha dabcan arrimaha markaasi arrimaha gudaha sirdoonka iyo sidoo kale iyo dibadaha dhegeystayaal ee foreign affairs kuwa loo yaqaana dhegeystayaal waxayna warbixin dhinacyo fara badan iyo baaritaano kusoo ogaadeen in nuurdiin xaaji uu shaqadaasi u qalmo sidoo kalena uu awoodo uuna hadda ka hore uu shaqadaasi uu soo hayay xogna fara badanna uu ka hayo uuna isbedel xoogan ku keeni karo arrimaha sirdoonka dalka dhegeystayaal waxaa tusaale markaas loo qaatay gobolka waqooyi bari oo in badan markaasi dhibaato ay ka dhacday sida markaasi madaxa aqlibiyadda baarlamaanka shingwa uu sheegay waxa uu sheegay in dhanka markaasi xeebaha wadanka ee laamu dhibaatay markaasi ka dhacdo iyo sidoo kale gobolka waqooyi bari oo dabcan mararka qaar ciidamada booliiska dhibaatay kasoo gaaraan hadda ayaa markaasi laga codsanaya in isbedelo xoogan uu ku keeno iyadoo markaasi loo adeegsan doono sida markaasi looga hortegi karo dhibaatada iyo weerarada iyo weliba weerarada markaasi shaqo qorshaysan shirqoolada ee wadanka markaas inta badan ka dhacda dhegeystayaal sidoo kale la sheegay in isbeddel xoogan uu ka sameyn doono gudaha iyo sidoo kale tan dibadaha dhegeystayaal ee arrimaha muqaabaraadka iyo macluumaadka dhegeystayaal laga doonayo in uu markaas ku xasiliyo kuna wanaajiyo wadanka boggiisa qeybta dambe ayaa qoraya waxaa maanta ka bilowda dhegeystayaal uu yahay madaxa sirdoonka dhegeystayaal ee dalka wargeyska wuxuu halkan mar kale afka uu furtay madax dabcan madaxa azimiyo laomoja raila omolo odinga waxa uu sheegay in markaasi hadda qorshe ay doonayso inay xukuumadda ku furto ayadan sidoo kale adeegsato kooxdii markaas wadanka laga mamnuucay munkiki madaxweynaha william ruto ayaa maalinta shaaitabo markaasi ku dabcan waxa uu sheegay in uu dabcan uu eedan u jeediyey dabcan azimiyo lamoja wan kenya dabcan shakhsiyaadkooda sheegay in markaasi ay doonayaan in si sharci darre ah ay markaasi u adeegsadaan kooxdii markaasi wadanka laga mamnuucay mungiki isagoo ku sugnaa countiga kerinyaga oo markaas uu furayay dabcan kirogoya rivaral hospital isbitaalka ayuu furay ruto waxa uu markaas aad u cambaareeyey madaxa qorshaha iyo weliba arrimaha istraatiijig ay doonayaan in si qaldan wadanka markaas loogu adeegsado iyo weliba qas waa dhibaato iyo qas wadanka uu ka abuuro iyadoo uu doonayo in uu hadda xasilin waa xasiloon darri uu doonayo in wadanka ku abuuro taas wuxuu sheegay in marna laga aqbali doonin in wadanka markaasi mar kale ay dib ugu soo noqdaan wadan waxay horaa markaasi laga mamnuucay sheegana in markaasi gacan bir ah lagu qaban doono waxa uu sheegay in ay tahay mid xaalad aad wadanka qalqal u gelin karto waxa uu sheegay in hadda azmiyo uu dabcan ka codsanayo in arrimahaasi uu si deg deg ah markaas faraha oo laga baxo sidoo kale uu asaga haddii dabcan ay arrintaas dhacaan asagana qayb markaasuu ka noqon doono dhegeystiya waxaa sidaasi markaas yidhi madaxweynaha dalka taasuu lagu eedanayay in hadda la doonayo in markaas dib loo soo celiyo kooxdii markaas wadanka laga mamnuuco horaan ee kooxdii muugiki dhegeysta si loo qalqalgeliyo loo rabshaday iyo dhibaato wadanka looga buro sida markaas madaxweynaha wadanka ruto uu sheegaya dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dabcan dhegeysanaysaan saaxiib yaal dhammaantiina ku mahadsantiin la socodka dhegeysa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari bal iminka saaxiibada hansiiyo sida kusoo kaakaceen ku abiriseen maqalka idaacadda dhegeystaisee kusoo kacday waa sidai xaaladda deegaanka aad ku sugan tahay maxaa ka cusub maxaa laga hadalhayaa waa sida dhaqdhaqaaqya isku socodka dhegeysta idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan balqadka telefoonka saaxiibka ugu hore ayaan fursadda u siinaya bal asaga iyo deegaankiisa iyo sidoo kusoo kaco soo dhow waan ku salaamaya walaala subax wanaagsan wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu waa tahay gabadhaasi qadka ka baxday xigaha kale qadka telefoonkan siiyo waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal bal saaxiibka kale qadka telefoonka walaal subax wanaagsan oo ku salaamaya
asalaamu calaykum ana cabdullah no stress mandhera no stress mandhera ka waran
alxamdulilah ilaah waana barisiyey inkastoon ka wada warrami karin ninba sidaas ku barye alxamdulilah adiga meesha haddaan joogay jiiraankayga alxamdulilah ilaa balaayo kama jirto ma garat allah inaga hayo
marka dhammaan dhegaystayaashii iyo shaqaalaha star f m waxaan leeyahay subax wanaagsan adigana waa ku salaama shukran saaxiib aad baad umahadsan tahay xigaha qadka telefoonka soo dhow subax wanaagsan salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa maxamed towane gaarisa dhikabuurey saaxib ka waran dheekaabuure maxamedow boqol kiiba boqol alxamdulilah ilaahay baa maad iska leh haye
dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay barwaaqe iyo caafimaad istaana waxaan leeyahay barwaaqe iyo caafimaad sidoo kale saaxib aad meelaan ku salaamay shukran star f m subax wanaagsan soo dhowow halo salaam calaykum raxmatullahi barakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaal waa maxamed ibraahim oo kasoo wacay mirana mhm
ما شاء الله انا بدك برني الحمد لله الذي احيانا بعد ما طال شهور الحمد لله على كل حال waxaa dhibaato inta ka warhayo goobihi ganacsiga waxbarashada loo deeray waxaan soo dhaweyneynaa walaalkeen nuuridiin xaaji oo shalay loo ansixiyey inuu noqdo sicdiida mm waxaan leenahay soo dhawow oo xildhibaan ka mid a yacni nagu matala soomaalida tahay soo dhawow welcome
maxmed u mahadsan yahay star f m subax wanaagsan dhegeystaha kale qadka telefoonkan si isagana walaal subax wanaagsan soo dhowow
asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waan dhowahay alxamdulilah haye waa halkee
Eh, waa balambala ka waran
ilaaha maanta alxamdulilah nabadaa lagu baryey haye
waxbarashada jawiga addu- wax walba alxamdulilah ilaaha mahad iska leh mhm
nabadaa lagu baryey alxamdulilah waan ku salaamaya shukran saaxiib waan kaa qaaday star f m subax wanaagsan
asalaamu calaykum yusuf bakar wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowow
waan dhuwahay walaal macaane ilaahay baa mahad iyo shukr iskale alxamdulilah aladi axyaana bacda ma matana ilayhi shuur alxamdulilahi calaa kulli xaal alxamdulilahi calaa nicmat alislaam ilaahay baa mahad ay u sugnaatay allaha nabadu waa barisiiyey mhm haddee gaaris baan joogaa dhanka waa beri waan ka tirsanay waad ogtahay alxamdulilah balaayo ma jirto Waxa- idaacadda waa kasalaxaya maxamuud baxir dhaqane iyo saacadka kale mandheera kasoo hadla iyo maaragtay ninkii aan waayay isagana maaragtay waan salaamayaa ninkii siyolo magaciisa muxuu ahaa ii gomdiye waa kee
Ah, isaaq mursal haa
ninkaasna dhawaanahan codkiisa ma maqlay inuu xamsan yahay ma ogi aad iyo aad Lacagtaas iyo meesha joogan allah ku nabadgelay waan barwaaqaysanay nuurdiin xajina waan soo dhawaynayaa shukran aad baad umahadsan tahay cil weyn cil- cil- cil weyn baa lagu saaray waxaan leeyahay dee wadanka si habsami leh waxa ugu qabo shukran jazaakum allah jazaa
star f m soo dhowow subax wanaagsan
bakadow mm
dheer burburi bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacda adigo dhegeystayaasha dhammaantiin waa idin salaamay dhammaantiin inta maqalkeeda muuqay taqaan waan salaamay markan waxaan leeyahay nuuridiin xaaji isagana and high and, and national information national intelligence service nis loo loo magacaabo waxaan leeyahay u qalmaa waxaan leeyahay ilaahay een, shaqada kuu fudayaan leeyahay marka dhammaantiin waa idin salaam wabilahi towfiiq mahadsan tahay gabadhaasi xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan
hallo waa ku salaamayaa
bakado waa ku salaamaya sidoo kale shukran haye
waa la fiican wax dhib ma laha mhm
waa kasoo waa fiican waa dhulo wax jira ma ogi mm
waa kasoo iska roonna aad iyo waa halkee
waa mandheera ka dhankee star f m soo wanaagsan ku salaamaya walaal soo dhow
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye waa kee
وعبد اسمع له أنا مرة أسألت والله haye
الحمد لله أنا بدأ كبر إن ماشي أنا جوا حد بملا أنا بدأ لو دريا wax dhagdhag
آه إسلام كله السلام عليكم والسلام من ماشي جوا كله دين أكو سلام shukran saaxib star f m qadka dhegeystaasi ka baxay goorro warkii sideed iyo subaxnimaad maqli doontaan laakiin saaxiibada qadadka telefoonada ku jiraan siinaya star f m soo dhowow ألو waa ku salaamayaa السلام عليكم wcalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu وأحمد محمد وأحمد محمد عبد السلام لوما أوجو وإفو ifa ka waran
aad baan u waagbarisiisanay aad baan iskagaladannahay waa barwaaqaysannahay abaartana ilaahay waa naga bixiyey aad iyo aad baan iskagaladannahay Mm.
waxaan leeyahay nuuridiin xaaji allaha kugu guuleeyo xilka lagu magacaabay aabbaha yuusuf xaaji wuxuu ahaa nin dawladda iyo shacabkaba aad ugu roon oo weligii mucaarad noqonin halka kasii wadaan kuleeyahay nooleeya noqo waddankana isu keen waxaan ku leenahay kii jira ahaaw aad baana idin salaamaya
shukran star f m soo dhowow
أرمي الحفد سلي dhimbilow xaafadii sli ka waran الحمد لله نعم ربي أنت هذا عن صومري أما كسوس عن صومري الحمد لله أنا بدك جبتي ما مغلين هذا لف عين بقول شو بقول جو وعادي إذا عدا مقل كذا دنك أك أوكي ويا طمان شقالها إذا عدا استعف أم يوسف فقط إيس- مصعب إسماعيل يوم عمر خيار يو ديكابوري دمان وسلامية muslimiinta meelaha ay joogaan dhammaantood iyo gobolka waqooyi bari ku nool dhammaantoodna waa salaamaya yuusuf xaajina waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo horaa kugu hambalyeeni haddana ku guulaysatay xilka allah ku fududeeyo kenya oo dhan aa u haysaa marka waxaan leeyahay insha allahu tacaala dhammaantiin waa salaamaysan assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu shukran dhegeystaha qadka telefoonka ugu dambaansiina kadibna dabcan warkii ayaan wada dhegeysan doonaa hadduu ilaahay raali ka dhigo qadka telefoonka star f m subax wanaagsan alo assalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu yuusufow waan fiican nabad baan ku barin alxamdulilah aadan guuro kaasoo wacaayo geylab lagdheera haye
walalo waan fiican alxamdulilah ilaahi ilaahi waa mahad iskale hadalhaanta waxaa maanta waxaa la hadalhaya Ah,
Eh, raila ruto isdaba socdaan wadankii oo aan dhaqaale ka bilaabanin oo eh, dadkii maaragtay alxamdulillah haddaan barwaaqo aan helnay aha
shaqo aan bilaabanin mhm
Eh, nuurde nuurde xaajina waa u hambalyanaya walalo waan ku salaama walaal sidoo kale waan kaa qaade dhegeystaha bal u dambaansiiyo Eh, markaas inoo soo khatimayo talow xaafaduu noqon doonaa tuuladuu noqon doonaa kauntiguu noqon doonaa magaaladuu noqon doonaa star f m subax wanaagsan Hello.
waa ku salaamaya waa kee السلام عليكم wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ma barquuqeya ها برقوقة واي haye برقوقة way kala degantahay Ay.
inay u kala galay Aha.
barwaaqo iyo iskuulkii wixii kitaamada waa la kala furtay waa la isdhex maraya Aad iyo.
barwaaqi aaran iyo nimco iyo ilaahay siduu nala rabay iyo saacadu nala rabay waa sax adiga dhegeystayaasha waan ku salaamay in badan shukran saaxiib aad baad umahadsan tahay uu mahadsan yahay saaxiibkaasi barquuqay naga soo wace laakiin dhegeysta aan ka dambaysiiyo talow dhegeystaasi walaal soo dhowow subax wanaagsan walaal halkee ku sugan tahay alo salaamu calaykum waa halkee halka ku sugan tahay
martaada sare walaal magaca ii sheeg waan fiican alxamdulilah halkee ku sugan tahay
ilaa maan ku sugana laamu
daab baa la yidhaha haye
waan fiican alxamdulilah nabad baan ku barina maxaa hadalhaysaan jawi waa wanaagsan yahay oosha waa dhegdheg wax kastaba waa okay leeyahay ma jirto alxamdulilah waanta Shukr.
waan kasoo baxnay shukran aad baa umahadsan tahay dhegeystaasi qadka telefoon ku dambeeye saaxiibayaal waad mahadsantihin dhammaantiin
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan soo xanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin gobol baa joogtaan iyo sul baadna maqlaysaan star f m codka gobolka waqooyi berihi aad nagala socotaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hoggaanka gaar ahaan xaaladda dalka subax walba oo siniin arbaca iyo jimco ayaad si toosa oga dhegaysataan warbaahin kasta waa subaxnimo arbacaha taariikhduna waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha lixaad ee juun sanadku waa labada kun saddex iyo labaatanka waxaan si toosa u gudagelaynaa inooguna bilaabmayaa qaybta ugu hore ee barnaamijka hoggaanka ee xaaladda dalka mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaad si toosa nooga maqlaysaan dhegeystayaal haddii aad joogto caasimadda nairobi hal eber shan dhibic sagaal ayaad nagala socotaan wajeer sagaashan iyo toddoba dhibic saddex ayaad naga maqlaysaan mombaaso iyo nawaaxigeedana hal eber saddex dhibic shan ayaad nagala socotaan dhegeystayaal marsabit iyo deegaanada hoos tagana siddeetan iyo toddoba dhibic toddobo ayaad nagala socotaan mandheera sagaashan iyo toddoba dhibic shan ayaad naga maqlaysaan iyo agaarkeeda iyo xuduudda dhankaas iyo gaarisa dhadhaab masalaan iyo tanarivana sagaashan iyo toddoba dhibic hal ayaad nagala socotaan haddii aad ku sugan tahay dhegeyste isiolo meru madoogaashe balambala iyo banaanayna hal eber laba dhibic saddex ayaad naga maqlaysaan si guud barteena internetka ama website-ka ee www star f m c o k e ayaad nagala socotaan dhegeystayaal barnaamijka si wada jira waxaa idinkugu daadihin doona anigoo ah muscab ismaaciil weliba saaxiibka yuusuf bakad aalab waxaan ugu eegnaa arrimaha siyaasadda dhegeystayaal xaaladda dalka waxyaabaha dalka markaasi ka taagan ka soo cusboonaaday iyadoo markaasi isbuucyadii lasoo dhaafay iyo maalmihii lasoo dhaafay inta badan diiradda la saarayey waa arrimaha la xiriira dhankaasi iyo buuqa ka taagan baarlamaanka iyo guud ahaan dalka ee la xiriira sharciga arrimaha maaliyadda kaasi oo ah mid ka jihaynaya qaabka markaasi dowladdu ay dhaqaalaha u qoondeyn doonto sidoo kalena ugu shaqeyn doonta sanadka soo socda laga bilaabo bishan laga bilaabo bisha toddobaad ee sanad bisha toddobaad ee soo socota ilaa iyo bisha lixaad ee sanadka dambe dhegeystayaal sanadkaasi inta ku eg laakiinse arrintaasi oo buuq iyo qayli ka dhalatay isqabqabsi iyo weliba dhibaatooyin badan kadib oo hadda maanta la horgeyn doono baarlamaanka laga hor akhrin doono sidoo kalena wasiirka lagu wado in markaasi maalin kadib uu asagana halkaasi tago uu ka hor akhriyo wasiirka maaliyadda waa sanad maaliyadeedka labada kun saddexiyo labaatanka labada kun afariyo labaatanka laakiin waxyaabo badan oo la isku haysto sidoo kalena ay buuq ka taagnayd dhibaatooyin iyo weliba shacabka iyo kenyaanka ay u arkaan inay culeysyo markaasi kusoo kordhin doonto ay qayb ka ahaayeen dhegeystayaal oo ay ka soo horjeesanayeen sidoo kale kuwa ka soo horjeesta waxaa ka mid ah xildhibaanada mucaaradka oo ilaa iyo hadda ku hanjabaya inay dibadbax samayn doonaan waa haddii markaasi guud ahaanba sharcigan wax laga bedelin dhanka xildhibaanada muxaafadkan ay u shafgaraacanayaan oo ay leeyihiin waanu meel marsanaynaa azimiyona markaasi wax dheg jaraq u siin doona ma lahan ay leeyihiin markaad eegto hadda markaad eegto oo kale waxaa leeyahay dhegeystayaal in ka badan boqolkiiba sagaashan kenyaanka kuma raacsano oo ay ka soo horjeedaan ayaa leeyahay sharciga maaliyadda ee dhankaasi iyo horyaalla baarlamaanka iyadoo dhanka kale leeyahay waxaa markaasi sii xumaanaya jawiga dhaqaale ee dalka iyadoo oo laleeyahay dadka maalqabeenta ah ama dadka markaasi iyagu ah maalqabeenka waa ay isaga baxayaan dalkani kenya ayaa leeyahay dhegeystayaal maalgashiyadooda iyo weliba ganacsiyadooda waa ay kala baxayaan iyo lacagahooda oo waxa ay raadinayaan jawi nabdoon iyaduna waanu eegi doonaa waxay markaasi qayb ka tahay arrimaha la xidhiira dhankaasi iyo xaaladda siyaasadeed ee iminka dalka ka taagan dhanka mucaaradka iyaguna mar kale waxa ay ka soo horjeesteen maalinkii shalay aheyd warqad ay soo qoreen si gaar warqadaasi waxaa soo qoray ee kuwa iyagu arrimaha dhaqaalaha u xil saaran ama kala taliya ee khubaradoodu dhanka dhaqaalaha ee uu horkacayo waa gafanihii hore ee laikipia dhegeystayaal ayaa horkacaya iyaguna waxay leeyihiin waanu ka soo horjeednaa dhammaan iyo guud ahaan waxa ku qoran sharcigaasi laakiin hadda markaad eegto waa baaritaanadii weliba warbixinada lasoo saaray oo la sameynayay maalmihii lasoo dhaafay masbuuciyadii aan kasoo gudubnay in ka badan boqolkiiba sagaashan oo shacabka kenyaanka ah waxaa la leeyahay waa ay kasoo horjeesteen sharciga iminka baarlamaanka horyaala sanadka labada kun saddex iyo labaatanka iyada oo markaasi qorshaha dowladda ee la xidhiira dhankaasi iyo canshuurta ay ku doonayso inay ku canshuurto ama canshuuro badan ay kusoo rogto ganacsiyadii weliba dadka iyo weliba shaqaalaha dowladda dhammaantoodba laga bilaabo bisha soo socota ay tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee ay markaasi dadka kasoo horjeestanayaan leeyahay ama waxyaabaha ugu badan ee dadka ay markaasi iyagu isku abfahmi waayeen sidoo kalena ay ku sheegeen in aysan ku qanacsanayn waa arrimaha la xiriira dhankaasi iyo e canshuuraha sida ay markaasi sheegayso warbixin ay soo saareen waa ururo markaasi sameeya iyagu baaritaano iyo dabagal sida twaweza iyo weliba center for fiscal affairs loo yaqaano taas oo muujinaysa in toddobaatan iyo shan dhibic hal boqolkiiba kenyaanka ay markaasi si buuxda waxay leeyihin si buuxdaba sharcigaasi ma rabno yacni si buuxda laga bilaabo boga koowaad ilaa boga ugu dambeeya waxaa ku qoran sharciga ma taageersanaya leeyihin waa boqolkiiba toddobaatan iyo shan halka waxaa leeyahay boqolkiiba markaasi toban iyo toddobo ay iyaguna markaasi qeyb ka mid ah ay kasoo horjeedaan ayaa leeyahay markaad eegto dadka markaasi taageersan waa waxaa leeyahay boqolkiiba hal dhibic sagaal oo keliya taas oo xitaa boqolkiiba laba aan gaarsiisnayn dadka taageersan sharcigaasi iminka baarlamaanka horyaala waana shan iyo labaatan kun sagaal boqol lixdan iyo lix qof ama shakhsi oo kenyaan ah ayaa ka qayb qaatay su-aalaha la weydiinayay weliba jawaabaha kuwaasi oo iyagu sheegay inay markaasi kasoo horjeedaan markaanu eegno dhegeystayaal sidoo kale warbixinta imika ee lasoo saaray waxaa warbixintan waxaa markaasi la sameeyey intii udhexeysay sagaal iyo tobankii bishii hore ilaa iyo lixdii bishan juun ee aynu ku guda jirno waxaana boqolkiiba labaatan dadkaasi oo su-aalaha la weydiinaya ay ku nool yihiin caasimada tan nairobi jawaabaha iyo weliba warbixinada markaasi ayaa muujinaya leeyahay in kenyaanka ay sinaba ay ugu qanacsaneen ama badankoodu kenyaanka aysan ku qanacsaneen sharcigaasi iminka dowladdu ay doonayso inay meelmariso waxayna markaasi dareensan yihiin leeyahay ama ay dareemayaanba in dowladdu ay markaasi marka hore musuq maasuqa meesha ka saarto taasi oo ay ku sheegeen in lacago balaayin shilina lagu luminayo waxay leeyihiin inta sharcigan baarlamaanka la horgeen lahaa marka hore bal dulduleelyada jira ee arrimaha musuq maasuqa u horseedaya shakhsiyaadka iyo weliba shaqaalaha dowladda si gaara kuwa iyagu musuq maasuqa ay ku dheehan tahay waa in markaasi laga hortagaa dulduleelyadaasi sidaasina lacagaha balaayinka shilin ee ku lumaya loo soo celiyo waxaa sidoo kale ay leeyihiin waa in la joojiyaa inta markaasi ama la joojiyaaba dhibaatooyinka iyo weliba lacagaha canshuuraha ee lagu soo rogaya kenyaanka sidoo kale markaad eegto arrimaha la xiriira dhegeystayaal sagaashan iyo waxaa leeyahay sagaashan iyo afar boqolkiiba ee dadka markaasi su-aalaha la weydiiyey waxay leeyihiin waxaanu ka soo horjeednaa arrimaha la xidhiira in canshuuro lagu daro ama la kordhiyaba boqolkiiba lix iyo toban la gaarsiiyo oo hadda sideed ah dhankaasi iyo shidaalka waanu ka soo horjeednaa ayay leeyihiin oo boqolkiiba lix iyo toban in la gaarsiiyo oo sideed kale lagu daro sideedda hadda ah iyadoo oo boqolkiiba laba dhibic labo dadka la weydiiyey ay markaasi sheegeen inay markaasi iyaguna ka soo horjeedaan qeybo ka mid ah waxaana leeyahay tan ayaa ah su-aasha markaasi kenyaanka ay intooda badan si siman ay uga jawaabeen yacnii waxay leeyihiin intooda badan waanu ka soo horjeednaa ay leeyihiin sharciga la xidhiira in la kordhiyo waa waxyaabaha markaasi la dul saaro shidaalka dhegeystayaal oo boqolkiiba lix iyo toban la gaarsiiyo taas oo ay ku tilmaamayaan ay leeyihiin waxaa kordhi doona qiimaha shidaalka haddii la meelmariyo arrintaasi sidoo kale boqolkiiba hal dhibic toddoba oo keliya ayaa iyaguna waxa ay taageereen in canshuurahaasi lasoo rogo waa yacni in arrimaha la xidhiira dhankaasi iyo shidaalka lagu soo rogo canshuuro dheeriya dhegeystayaal sida uu markaasi warbixinta iminka muujinaysa inta badan sagaashan iyo laba dhibic afar waa markaasi dadka oo iyagu su-aalaha la weydiiyey ayaa waxaa leeyahay si buuxda uga soo horjeestay arrinta la xidhiirta in markaasi tree percent housing levy waxa loo yaqaano in lacaga laga jiro kuwaasi oo loo weecinaya dhankaasi iyo guryaha iyaduna waa ay ka soo horjeesteen boqolkiiba sagaashan iyo laba dhibic afar ayaa ka soo horjeesatay waa tiro aad iyo aad markaasi u badan waxayna markaasi leeyihiin e markaasi waa in arrimahaasi lagala laabtaa boqolkiiba saddex oo keliya ayaana taageersan dadka su-aalaha la weydiiyey kumanaankaasi ee qof ee su-aalaha la weydiiyey tiro yar ayaa ayagu waxa ay leeyihiin waanu taageersannahay oo waxaanu markaasi taageersannahay in lacagahaasi boqolkiiba saddexda laga jaray shaqaalaha dowladda ee loo weecinaya dhankaasi iyo guryeynta lagu sii socdo waana boqolkiiba saddex laakiin sagaashan iyo laba dhibic afar iyagu waxay leeyihiin arrintaasi mar doonayno oo sidii aanu markii hore aanu ahayn aanu iska ahaano sidoo kale sagaashan boqolkiiba dadka su-aalaha la weydiiyey ayaa iyaguna markaasi ka soo horjeeda in markaasi lacago loo dul saaro waa waxa loo yaqaano mobile transfer lacagaha markaasi telefoonada lagagu kala dirayo haddii ahaan lahayd kuwa markaasi bangiyada iyo weliba embesada waxyaabaha lamidka ah halka iyaguna waxaa laleeyahay ama in la kordhiyaba lacagahaasi hadda boqolkiiba laba iyo toban ilaa boqolkiiba shan iyo toban laga dhigo keliya laba dhibic shan boqolkiiba ayaa taageersan dadkaasi oo waxay sheegeen inay taageersan yihiin in lacagaha dhankaasi iyo telefoonada laisugu kala dirayo la canshuuro ama la kordhiyo two point five ayaa taageersan ninety percentna waa ay ka soo horjeedaan dabcan oo waxyaabaha markaasi imika ka taagan dalka dhankaasi iyo markaanu eegno iyaduna waxyaabaha kale la isku haysto oo ay markaasi ka soo horjeedaan waxaa leeyahay waa tahay markaad eegto waxyaabaha iminka baarlamaanka uu soo jeedinaya dhegeystayaal kadib qayladhaanta iyo weliba buuqii ka dhashay sharcigan waxaa fadhiistay guddiga markaasi baarlamaanka ay u xilsaaran arrimaha dhaqaalaha ee finance committeega loo yaqaano dhegeystayaal waxaana ay maalmo ka hor ay ku shirayeen dhankaasi oo naivasha waxa ayna dabcan ka shirayeen sidoo kalena ay dib u eegis ku samaynayeen qaar ka mid ah ee sharciyada ku jira ama waxyaabaha markaasi ku jira ee baarlamaanka sharciga hor yaalla waxayna wax ka bedeleen qaar ka mid a sharciyadaasi sida markaasi la sheegayba oo iminka baarlamaanka la horgeynaya waxaa ka mid a waxyaabaha markaasi laga bedelay in guriyaha saddex boqolkiiba saddex lacagihii laga jari rabay la geeyo boqolkiiba hal dhibic shan yacni tree percentkii in markaasi la geeyo one point five percent oo one point five percent kale meesha laga saaro markaad eegto arrintaasi oo ay sheegeen inay bal markaasi faa'iido u noqon doonto sidoo kalena ay cudheysyada ka yareen doonaan shakhsiyaadka iyo weliba kenyaanka iyagu ka soo horjeeday sharcigan si gaara ka soo horjeeday arrintan la xidhiirta in lacagahooda laga jaro oo loo weeciyo dhankaasi iyo guryeynta iyada oo markaasi siyaabo kala duwan uga soo horjeestay sidoo kale dadka markaasi qaadanaya shan boqol oo kun ilaa iyo siddeed boqol oo kun bishii waa lacagaha markaasi mushaaraadka ah boqolkiiba soddon iyo shan ayay ahayd marka hore in laga jiro mushaarkooda laakiin hadda boqolkiiba soddon iyo labo ayaa laga dhigayaa haddii aad qaadato shan boqol oo kun ilaa iyo siddeed boqol oo kun arrintaasi adiga hadda waxaa leeyahay bal saddex baa lagaa dhimay haddii aad qaadato siddeed boqol oo kun iyo wixii ka sarreeya mushaar ahaanna boqolkiiba soddon iyo shan mushaarkooda waa la jarayaa waa markaasi la jari doonaa oo waa la canshuuri doonaa waana waxyaabaha iminka dib weegista lagu sameeyey markaad eegto dabcan waxaa la leeyahay iyaduna arrimahaasi oo dhan marka laga soo tago waxaa sidoo kale la yareeyey digital content creators haddii ahaad youtubeley oo dhankaasi iyo baraha bulshada aad irsaaqad ka raadin jirtay adiguna dabcan xoogaa culeys baa lagaa yar jaray markii hore boqolkiiba shan iyo toban wixii kaa soo gala halkaasi ayaa la rabay in la canshuuro laakiin hadda boqolkiiba shan ayaa markaasi la gaarsiiyey ama lagu soo reebay waa dadka iyagu markaasi baraha bulshada isticmaala ee qaab online ah ku hagaajiya lacagaha ku sameeya lacagahaasi waxaa leeyahay boqolkiiba waxaa lagaa jarayaa shan marka horena shan iyo toban ahayd toban ayaa hadda markaasi laga tuuray waana waxyaabaha xaqiiqada iminka jira maadaama dowladdu iyo xildhibaanadu ay ka arkeen in meeshaasi lacago badan ay ku jirto oo dad badan hadda dhankaasi youtubeka ay aadeen oo lacago badan ay ka sameeyaan ay tahay in la canshuuro laakiin dhegeyste sii wad soo wad saacado kadib ama daqiiqado kadib markii ay sheegeen isbeddelkan oo ay sameeyeen qaar ka mid ah xildhibaanada si gaara komitiga guddiga markaasi u xilsaaran arrimaha dhaqaalaha ee uu hogaamiyo kimani kuriya ama kuriya kimani oo isagu sidoo kale ka tirsan u d a madaxweynahana ay saaxiibo yihiin waxaa iyaguna warqadooda soo tuuray mucaaradka oo uu hogaaminayo raila odinga waxay leeyihiin iyaguna ama wax ka bedela ama ha ka bedelina ama qaar bedela ama qaar ha bedelina completely ay leeyihiin iyagu boqol kiiba boqol waanu ka soo horjeednaa sharcigaasi oo anagu waxba nagama quseey ay leeyihiin waddada keliya ee idiin furan waa inaad guud ahaan sharcigaasi intaad meel iska dhigtaan ku cusub hadda loo fadhiisto oo lasoo xariiqa ay leeyihiin waxyaabaha ay ka hadleen waxaa ka mid ah in xitaa waxay dheen haddii aad yareysaan boqolkiiba saddexa ka soo qaadeen oo hal dhibic shan aad geyseen arrimaha guryaha haddii sidoo kale lacagaha la xiriira dhankaasi iyo mushaaraadka laga jaraya dadka aad iyaguna hoos u dhigteen waxyaabahaasi oo dhanna ma qusey ay leeyihiin waxaana quseeya waa in sharcigan oo dhan ma ahan mid u wanaagsan shacabka ay leeyihiin oo waa mid ay tahay in dib looga laabto arrintan ay sidoo kale ku hanjabeen mar kale oo ay leeyihiin markii saas loo meelmariyo annaguna boorsooyinkeenna ayaana xiran doonaa jubbadaheena ayaan biyaha ku shuban doonaa ay leeyihiin oo waxaanu markaasi u jihaysan doonaa dhankaasi iyo waddooyinka oo ayla jeedaan inay mudaharaadyadii dib ugu soo laaban doonaan waxyaaba badan ayayna hadda ka hadlayaan raila odinga waad ogeyd oo mararkii durbadiiba markii la bilaabay ama markaasi lasoo probos gareeyey ama lasoo meel dhigay sharcigan waa ay ka soo horjeesteen baarlamaanka isaga iyo xildhibaanada uu horkacayo marar badanna waa uu sheegay in uu ka soo horjeesanayo sidoo kalena uu markaasi dabcan uusan xildhibaanadiisa u sheegi doonin inay meelmariyaan dhammaan xildhibaanadana oo isagu taageersan waxaa moodaa inay ka soo horjeedaan sharcigaasi oo ay uposgareynayaan walow laga tira badan yahay haddana markaad eegto waxyaabahaasi oo dhan oo isbiirsaday waddada keliya furan wuxuu leeyahay raila odinga waa in dibadbax lagu kala baxo laakiin dhegeystayaal ilaa iyo isbuucan waa lagu kala bixi doonaa sharcigaasi waa la akhrin doonaa doodiisa ayaa bilaaban doontaa wasiirka ayaa sidoo kale la sugayaa ilaa iyo beri inuu markaasi baarlamaanka hortago si uu isaguna oga hor akhriyo sanad maaliyadeedka labada kun saddex iyo labaatan labada kun afar iyo labaatan balse muhiimadda iyo weliba duluucda sheekada waxay tahay in boqolkiiba sagaashan iyo in ka badan kenyaanka hadda ay sheegeen inay markaasi ku qanacsaneen sharciga hor yaalla baarlamaanka sharciga ku saabsan maaliyadda waxay leeyihiin yacni ma taageersanin waxaanu markaasi ku qanci karnaa oo keliya in wax laga bedelo ayaan ku qanci karnaa ay leeyihiin waana waxyaabaha markaasi ugu muhiimsan eena dadka kenyaanka iyo warbaahinada iminka ay hadal hayaan dhegeystayaal su-aalahaasi la isweydiinaya sidoo kale xitaa gobolka waqooyi bari qeyb ayuu ka yahay oo waa la weydiiyey soomaalida maadaama county walba iyo gobol walba region walba la tegaya dhegeystayaal waanu eegi doonaa sidoo kale qeybta labaad ee barnaamijka waxaanu ku eegi doonaa jawiga markaasi dhaqaalaha ee dalka oo aan wanaagsaneynaya leeyahay iyada oo dadka markamarkaas milyaneerka ah ama maalqabeenka ah isaga cararayaan sidoo kalena isaga baxayaan waddanka in ka badan boqol markaasi qof oo iyagu milyaneer ama maalqabeen ah ayaa hal sano gudaheeda isaga baxeen sanadkanna waxaa leeyahay waxaa la sugayaa intaasi iyo in ka badan inay isaga baxaan siyaabo kala doonayaana loo aanaynayaa waxaanu eegi doonaa waxyaabahaasi oo dhan oo ku gaadaaman qaybta labaad ee barnaamijka dhegeystayaal sagaalkii oo gowa ay saacaddu dul taagan tahay iska bedelin mawjada barnaamijka hogaanka isniinta arbacada iyo sidoo kale jimcaha si wada jir halkan waxaa si toosa inaga daadiyeen yuusuf bakad iyo sidoo kale mustaab ismaaciil adigana ku maadsantahay dhegeysiga la socodka xulashada dhegeystayaal sidaa barnaamijkaaad ku maqlayseen dhegeystayaal warbixin markaasi kala duwana lasoo saaray mise dabcan waa sahan la sameeyey mise saafi la sameeya lagu ogaada boqolkiiba sagaashan dadka kenyaanka markaasi kasoo horjeedaan ambiilka markaasi xukuumadda ruto ay wado mise dowladda ay wado dhegeystayaal kuna sheegeen inay tahay mid markaasi si qaldan ay lox loogu maareynayo ayna markaasi ka doorbidayaan in sidii hore loo daayo iyadoo muscab uu faahfaahinteeda markaas ka bixi dhegeysa balba faahfaahinta kale ayaa iyadana fiirin doona dhegeystayaal waxaa hadda la leeyahay waxaa markaasi mar kale laga yaaba in hadda oo xaalado kale culus ah ay dowladda markaasi ay direen kadib markii dabcan maalqabeenadii mise dadka markaasi maalgelin jiray wadanka ee hadda sheegeen mise ay markaasi sheegeen in ay wadanka markaas iskaga baxeen qaarkood qaarnaha markaasi hadda shandhadahooda ay sii xiranayaan dhegeystaan maxaa dhacay ilaa afar qodob ayaa markaasi halkan kadib warbixin ayadan lasoo saaray lagu sheegay in afar qodob markaasi loogu aaneynayo afarta qodob ayaa dhegeystayaal markaasi isdul istaagaynaa waxaa markaasi leeyahay waa inta badan waxyaalaha dowladda ay inta badan ay ku tiirsan tahay waxyaalaha dhaqdhaqaaqyada iyo meelaha markaasi lacagaha intooda badan ay ka heshay ka mid ah meelaha markaasi la maalgeliyo iyo weliba canshuuraha halkan waxaa hadda la sheegayaa in xasilooni darre ay soo food saartay tan iyo labadii kun labaiyo labaatankii dhegeystayaal waxaana la sheegayaa inay xaaladooda mar hore ay soo bilaabatay iyo sidoo kale caga buuran aysan ku taagnayn waqtigaas waxayna sheegayeen inay ka cabsoonayeen in xaalad dabcan amni darre ay wadanka markaasi ka dhacdo inkastoo laakiin siddex ay ayaga markaas wax loogu saadaalinayay ay haddana dhicin gobollo qaar ayaa markaas lasoo sheegay in ay laga yaabo qallaasa waqtigaas inay ka dhacaan hadda taasi lama joogo oo waxaa mar kale wixii ay ka cararayeen wax ka daran ayaa u imaaday ayaa laleeyahay oo si toosa albaabada loogu soo qaracay waxaa hadda la sheegayaa tan koowaad waa tan dabcan waan kala qaadi doonaa afarta qodobe waxaa markaasi leeyahay tan koowaade waxaa laleeyahay waxay markaasi waayeen waxaa loo yaqaano political instability waa dabcan degnaansho amase xaalad degnaansho ee dhanka siyaasadda siyaasad ahaan dhegeysta taasoo dabcan lagu kala aaneeyey waqtiyadii doorashadii waqtiga ka dhaceysa horena kugu sheegay iyo waqtigii markaasi dabcan maxkamadaha wadanka socdeen iyo weliba tii markaasi ka dambeysay mucaaradka ee azimiyo lamoja taasi keentay in weliwel markaasi ay kasii cabsi qabeen ama ay ka cabsi qabeen inay xaalada wadanka markaasi aada u liicanayso sidoo kaleaysan dabcan ku dhaafsa maalgelin karin ama lacagahooda la maalgelin karin mise ay sii fadin karin inay sii ballaariyaan meelaha markaasi ay maalgelinayaan waxay ku sheegeen inay tahay xaaladda wadanka inay hadda sidoo kale sidii hore aysan ahayn ay ka cabsi qabaan wax waliba ay markaasi dhici karaan cabsi owgeed ayaa markaasi lagu sheegay inay tahay midda ugu weyn ee dadka maalqabeenada ee hadda ay wadanka uga baxayaan sidoo kale sheegeen in aysan isku hubi karin mise dabcan laisku halayn karin xaaladaha dabcan xaaladaha markaasi siyaasadeed ee wadanka amniga maaha dhegeystayaal waa xaaladda siyaasadeed ee wadanka markaasi isbadbedelayso iyadoo dhinacyada markaasi loo fiiriyo isku qabanayaan dhanka mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda oo sidoo kale ay la kala garqaadan layahay ayay u sheegeen inay laga yaaba wax walba inay isbedeli karaan waxay durba markaasi ka doorbideen inay durba iskaga baxaan iskaga tegaan wadanka oo wadamo kale ay maalgeliyaan ama wadamo kale halkaas ay ka shaqaystaan ee xaalada ee dhanka waa xaalada siyaasada ay aada uga degan tahay marka loo fiiriyo waxaa khubarada markaasi inta badan laguaad loogu saadaliyey ama loo saadaliyey ama aada looga hadlay wax waliba markay fiirinaya dadka maalqabeenada sidoo kale dadka markaasi wadamada kale maalgeliya ama lacag ama hanti fara badan ku bixiyo intooda waxay markaasi fiireen bal xaalada iyo weliba inta ay sanado ay waqtiga ay qaadan karto hantidooda ee meeshaasi ay maalgelinayaan xaalada siyaasadeed ayay inta badan markaasi ka fiiriyaan oo ay ka eegaan iyadoo dhinacyo kala duwan u kala rogrogo kuna sheega ama ku fiiriya bal sida ay isku bedeli karto iyo sida ay siyaasad ahaan wax waliba isu kala bedelaan waxay markaasi tusaale loo soo qaatay wadamo aada u tiro badan oo dadka maalqabeenada ah ay markaasi maalgeliyaan keliya dhegeysta dadka markaas wadanka udhashay ma ahan xitaa kuwa wadanka u dhashay ayaa wadanka iskaga tegayaan sheegeen in aysan xaaladooda dhanka ee siyaasada ay wadankaysan dabcan ka degnayn oo ay ku sheegeen inay isbadbedelayso ay sidoo kalena ku qarash garan karin ama ku bixin karin lacagta tirada badan ee inta badan waa sanadaha waa sanadooyinka markaas ay ku sugan yihiin wadanka mise dabca maalkooda ama sidoo kale investmentka mise maalgelintooda inay markaasi ku khasaarin karin wadan aan xaaladiisa markaasi ay aada u leeliicanayso oo dhanka warka siyaasad ahaan looga firiy dhegeystayaal waxay markaasi sheegeen qodobka labaad ee afarta qodob oo dhegeystayaal waxay markaasi sheegeen in markaasi sare loogu qaaday ama sidoo kale aada loogu dallacay lacagaha markaasi canshuuraha wadanka taxation waxaa loo yaqaano tani ma aha dhegeysa sidaad ku xitaa warbixinad markaasi kala duwanaad ku maqlayseen oo faahfaahinta ay ku aadaneyd qaabka hadda dabca shacabka xitaa ama shicibka ququdhooda ay markaas uga qaylinayaan oo sidoo kale ay sheegeen inay weli aysan ku xasilin ama aysan u arkin inay u muuqato sida hadda wax markaasi xukuumadday u wado inay raalli kay aheen dadka shacabka warbixin ama sahan lasoo sameeyey ayaa lagu ogaaday boqolkiiba sagaashan inaysan raalli ka ahayn isla sidoo kale waxaa leeyahay waa tan hadda keenaysa dadka maalqabeenada wadanka oo sidoo kale maalgeliya wadanka inay hadda ayagana sheegeen inay albaabada iskugu dhufanayaan goobahooda ganacsiga goobahooda dhegeysa shirkadihii iyo weliba meelihii markaasi la maalgelin jiray iyo weliba kambuniyadii inay sheegeen inay iskaga xiri doonaan sababa la xiriira in sare loogu dilaacsiiyey sare loogu qaaday dhanka cashuuraha tani ayay u arkeen inay tahay mid markaasi aan xasilin karin xaaladaha siyaasadeed iyo xaaladaha wadanka ee dhanka markii loo fiiri dhaqaalaha waxay sheegeen inay tahay in ay dabcan loogu khasaari karo ku sheegeen durba in khasaare fara badan dhinaco kala duwan taabanaysa ay ka soo gaartay oona ay u muuqato inay hadda sii jiri doonto dhegeystayaal waxay sheegeen wixii markaasi kasoo bilowday waxay kasoo bilowday cudurkii safmarka covid sagaal iyo toban lada kun sagaal iyo tobankii ilaa waa labada kun waa labada kun laba iyo labaatan waa labada kun labaatankii dhegeysa raalli ahaadee ilaa sanadkan intaa dabcan labada kun saddex iyo labaatanka waxay sheegeen inay dhibaato xaalado adag ay kusoo jireen sidoo kale xadda dhaqaalaha wadanka uu aada u hooseeyo una cuskadeen inay markaas aysan sii bixin karin lacaga dheeraad ah ama lacag dheeri ah oo ku aadan maalgelintooda oo ku aadan wax soo saarkooda iyo weliba waxyaalaha markaas dibadaha laga keeno wadanka markaas aad loogu maalgeliyo waxay sheegeen in taasi dabcan loogu cuskanayo inay ayagana wadanka hadda iskaga baxayaan oona sidoo kale raadsanayaan meelaha markaas ay ku xasili karaan mise waa xaaladooda markaas dhanka cashuuraha ee aada ugu dayi kara dhegeystayaal waxay inta badan markaas looga hadlayaa sahanka dabcan baaritaanada la sameeyey lagu ogaaday qayb markaasi hadda lagu raadinayo some one hundred dollars millioneers waxaa leeyahay kuwo markaasi boqolaal bilyanereer ah ayaa markaasi dabcan wadankii iskaga baxay labadii kun labiyo labaatankii dabcan waqtigii doorashadii ololihii loogu jiray ilaa hadda markaas dib ugu soo noqon halka kuwa kalena hadda shandhadahooda ay sii xiranayaan iyagoo markaasi sheegay in hadda ay dabcan wadanka u muuqanin in wax laga qabsan karo lagula dejin karo xaaladaha dhaqaale awgeed oo markaasi ka taagan oo ku sheegeen in hadda caga buran ama caga markaasi wanaagsan uusan ku taagnayn kuna sheegay inay aada dabcan u siliici maayo oona ku sheegeen in ay markaas isbedel xoogan hadda aysan ka arkin xaaladaha iyo sida wax markaas u indhaindheeyeen una arkeen in ay ku xasilin karin ama sidoo kale kusii ballaarin karin dabcan maalqabeennadaasi hantidooda dabcan wadanka markaas laga maalgelinayo waxaa laleeyahay waa dharbaaxo kale markaas hadda soo food saarayso xukuumadda william samuel ruto kadib markii maalqabeenadii hadda ay afka markaasi furteen sheegeen inay iskaga baxayaan waxaa markaas lasoo ogaada warbixin markaas migrationka oo lagu ogaaday intada badan dadka inay iskaga baxayaan sidoo kalena lacagihii dabcan u yaalay wadanka oo sidoo kalena bangiyada ugu jiray in loo wareejinayo bangiye kale ee kuwa caalamka ama sidoo kale wadamada kale ama wadamo kale in loo wareejinayo waana tan hadda keenayso dhegeystayaal in ay culays xoogan wadanka markaas weli ay ka taagantahay dhegeystayaal waxay hadda loogu cuskanaya ama sheegeen sababaha ugu weyn ayay sheegeen inay tahay lacagaha markaasi canshuuraha iyo sidoo kale siyaasada oo markaasi aan xasilnayn ama sidoo kale oo wanaagsanayn wadanka gudihiisa iyo sidoo kale waxay inta badan ku sheegeen waxay dabcan dhanka dhaqaalaha iyagoo ku sheegeen in dhaqan dhaqaale ee hadda wadanka uusan ka jirin oo sida laga soo xigto warbixinta waxay halkan dabcan waa shaqsiyad ama waa private kambanida sida gaarka ah loo leeyahay sida henley private iyo sidoo kale wealth migration report waxay markaasi soo saareen warbixintan inaan lagu kala ogaaday xaaladda iyo heerka markaas hadda wadanka uu gaarsiisan yahay sanadkii lasoo dhaafay ayaa warkaasi lagu ogaaday in xaalada wadanka ay intooda badan ay ka sheeganayeen siyaasad ahaan markii looga hadlo iyo weliba doorashada iyo weliba boobka inta badan wadanka markaas mararka qaar siyaasad ahaan laiskuga dabcan laiskuga dhaco ama lagu boobo hantida waxay hadda sheegeen intaas hadda ka weyn tahay balse ay tahay xaalada markaas xukuumadda ay soo rogtay dhegeystayaal wasaaradda maaliyadda labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka waxay markaasi sheegtay in wax badan hadda ay doonayaan in ay ka qabtaan kana saxaan waxaalihii markaasi horaan soo jiri jiray waxayna sheegeen inay ka mid tahay dabcan in dib u eegis lagu sameyn doono dhanka hab aruurinta canshuuraha iyo habqaadinta canshuuraha iyo habsixidda canshuuraha iyo hab markaasi dabcan inta badan individualka marka laga hadlama shaqsi ahaan qofkan laga hadlaya dhegeystayaal daqliga soo gelayo iyo sidoo kale kambaniyada ama shirkadaha kala duwan ee wadanka iyo weliba kuwa wadanka markaasi aan u dhalan ama sidoo kale maalgelinta wadanka ka sameeya ayaa dabcan inta badan xukuumadda hadda ay kala qaadaysaa laguna kala ogaan doonaa bal daqli ahaan waxaa wadanka markaasi soo galo iyo weliba inta markaasi canshuuraha laga arooriya dhegeystayaal waxay sheegeen in hadda lacaga aada u tiro badan ay dulsaareen shirkadaha kala duwan weliba kuwa markaasi wadanka waxa lasoo gelinayo iyo sidoo kale kuwa markaas wax lagu hagaajiyo wadanka laga saarayo ama wadanka laga bixinayo ama wadanka gudihiisa lagu isticmaalayo ayay sheegeen in hadda markaas isan isxaamili karin sidoo kale isqaban karin iyadoo sheegay in hadda ay tahay mid markaas xurnimo aysan siin karin in xaalahooda dhaqaale ay wadanka markaasi kusii wadaan waxay markaasi keliya sheegeen in sida hore wadanka hadday markaasi dib ugu soo noqoto ama sidoo kale xaalad aada loo dejiyo ay ka mid tahay dhegeystayaal dhanka canshuuraha ayay tilmaameen in wadankaas kusoo noqon karaan sidoo kale ku maalgelin karaan waxaa la tusaale loogu soo qaatay sida xukuumaddii kuwan kasii horeysay uhuru kenyatta iyo sidoo kale william ruto xukuumaddii kasii horeysay waa waxaa laga hadlaya dhegeystayaal inta devolutionka ama dowlad wadaajinta ay imaanine sida moy kibaki waxaa la sheegayaa hab waa habraac xoogan oo markaasi soo saaray dhanka dhaqan dhaqaale ee xukuumadda wakhtigiisa ahaa moy kibaki waxaa laga hadlay in iskudabarad xoogan dhanka dhaqaalaha waktigaasu aada u liicay waktigaasu aad markaas u hooseeyey ayaa markaas uu hoos ka soo qaaday kana soo dhisay iyadoo dabcan waktigaasna ee xukuumadda ay aada dabcan ugu sii fahamsaneen ama sidoo kale dadkays aada usii fahamsaneen arrimaha caruurinta cashuuraha dhegeystayaal waxay hadda xukuumaddan ay intadabcan lagu tilmaamay wixii markaasi ka dambeeyey in ay xitaa ay aada markaasi ganacsiga iyo weliba dhaqaalaha ay aada u xumeyd hadda waxay markaasi sheegeen in markii loo fiiriyo shirkadaha lacagta laga qaada iyo sidoo kale shakhsiyaadka lacagta laga qaadayo in markaas iswaafaqi karin waxaa hadda xukuumadda ay sheegtay in boqolkiiba soddon iyo laba laga qaadi doono dadka markaas daqligooda uu soo galo mase lacagta soo gasho waxaa markaasi ka sarreeya shan boqol oo kun halka kuwa markaasi ka sarreeya shan boqol ilaa iyo sideed boqol oo kun ama wax kasii koreeyo laga qaadi doono boqolkiiba soddon iyo shan waxay sheegeen in tira markaasi aada u badan tahay ay xooga markaasi ku saarayso xukuumadda waxay kasoo sidoo kale sheegeen waxyaalaha markaasi soo galaya wadanka ama sidoo kale ka mid tahay shidaalka oo inta badan dadka aad u isticmaalaan waxay markaas dowladda ama xukuumadda ruto ay ku adkeysatay inay halkeeda taagnaan doonto ay ka mid tahay boqolkiiba lix iyo toban waxaa laga qaaday sideed oo sheegeen in si toos ah u balmari doonto dhegeystayaal waxaa kale la sugaya waa maalinta berito oo wasaaradda markaas maaliyadda ay ku dhawaaqi doonto oo sidoo kale aada loo sugayo iyadoo dadka intooda badan ay ka biidiisan yihiin kuna sheegeen in markaas la aqbali karin sidoo kale laga doonayo in xukuumadda waxyaala fara badan oo qaladaad ay ku arkeen inay markaasi ka laabato baaritaano xoogan ama sahan la soo sameeyey weliba caasimada halkan laga sameeyey ayaa lagu ogaaday in dadka aysan u riyaaqin sidoo kale dadka aysan ogoleen sidoo kale aysan fahmaynin arrimaha markaasi canshuuraha waxaa hadda laga hadla ayay dabcan dalbadeen ama ka codsadeen in xukuumadda loo daayo sida habka hore ee canshuuraha loogu aroorin jiray sidoo kale loo daayo in markaas meesha horaan taagnayeen wax soo saarka waa dabcan meesha hore markii hore ay taagnayd ee dabcan hab caruurinta canshuuraha in loo dhaafo dabcan macnaha oo macnahana loola jeeda dhegeystayaal in markaasi faraha laga qaado oo sidii hore loo daayo waxba markaasi aan canshuuro la saarin ama waxba aan lagu korin dhegeystayaal waxay sheegeen in hadda tahay culeyska ugu weyn ay dabcan ay dareemayso xukuumadda ama sidoo kale dowladda ama sidoo kale dadka shacabka ayay sheegtay inay tahay tan keliya inay tahay dhanka canshuuraha waa tan hadda markaasi keenayso oo sidoo kale sheegeen dadka maalqabeenada wadanka markaasi maalgelin jiray oo kuwa markaasi wadanka u dhashay iyo kuwa markaas aan u dhalin laakiin halka maalgelin xoogan ka samayn jiray wadanka ayaa hadda iskaga baxaya wadanka sheegeen inaysan halkan nafsadoodasan kusii xasiilin karin sidoo kalena raalli aysan kaga sii ahaan karin maalqabeyn dabcan waa maalkooda mise hantidooda in wadanka markaas ay sii joogto dhegeystayaal waxaa durba lasoo warinaya ama sidoo kale soo sheegaya in shirkado qaar ah markaasi albaabada laiskugu dhaftay oo halka wax markaasi ka samayn jiray halka kuwo qaarna ay shaqaalihii markaasi kala yeereeyeen sababo la xiriiro daqliga markaasi soo gelayo iyo sidoo kale canshuuraha oo ayagana markaasi aada loogu dallaacay waxaa markaasi la sheegaya warbixinta labada kun saddex labaatanka ee africa wealth report waxay markaasi soo sheegeen in markaasi lasoo ogaaday ama lagu ogaaday ilaa iyo sideed boqol oo individuals oo maalqabeeno ah waa sideed boqol oo qof ayaa markaasi lagu kaloga inay ganacsigooda hoos u dhacay intooda badanna markaasi kenyaanka ama kenyaan dad kenyaan ah u badan yihiin doolarka ayaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal waxyaalaha markaasi sababaha ama culeysada intooda badan u keenay oo la sheegay in gacanta xukuumadda tan iyo markii la doorto uu gacanta ka baxay waxayna sheegeen ina dabcan wax weliba ay noqoto mise iskuul iskuku celceliyo inay tahay sheyga keliya ay hadda dunida markaasi wax lagu kala iibsado oo hadda markaasi xukuumadda sidoo kale sheegtay in waxba aan lagu kala iibsan karin waa bishii aynu soo dhaafnay sida madaxweynaha markaas uu ku sheegay hadda oo sheegeen in ay tan ay tahay waa primary dhegeystayaal oo dabcan waa wejiga koowaad oo markaas loo joogo in ay tahay waa wiiqitaanka ugu koowaad ee shininka oo dabcan hadda qiima ay ku sheegeen in qiimaha ee shilinka uu haddastan macno uu wadanka ugu fadhinin oona hoos ugu dhacay wixii markaasi boqolkiiba lagu tilmaamay sagaal inuu hoos ugu dhacay wixii markaasi ka damey sanadkaynu soo dhaafnay waxay hadda sheegayaan inuu hadda uu kala burburayo dhaqaalaha wadanka sidoo kale dabcan dadka taykuunska loo yaqaano dadka maalqabeenada dadka dolarada milyanka wata dhegeystayaal oo inta badan ka maalgeliya wadanka ayaa iyagana warbixintan markaasi daba socdan sheegeen inay waxyaalo fara badan haddii iska saxdo xukuumadda ay ka hagaagi karto mise iska hagaajin karto mise iska sixi karto dhanka dhaqaalaha waxay hadda ayaa dabcan waa dabcan warbixintan waxay markaasi sheegaysaa marka loo fiiriyo tirada markaas isku celcelis ahaan iyo tirada markaasi dowladda intay markaas wax u rabto inay hadda markaas iskeeni karin horaan ayaa dabcan william samoy waa william ruto waa madaxweynaha dalka waxau horaan uu sheegay in dabcan wadanka uu dabcan ay doonayaan in uu isku filnaansho dhanka dhaqaalaha ay markaas ay ka gaaraan hanaankaasi uu usoo cuskaday kadib baaritaano xoogan ay soo sameeyeen ama sida uu asaga ku sheegay in keliya dabcan looga gudbi karo xaaladda wax aruurinta laakiin qubrooyinka dhanka siyaasadda kuwa qubrooyinka kuwa dhaqaalaha ka faalooda ayaa u arkeen ama u cuskadeen inay tahay in habkay hadda dowladda wax ku wado inaysan markaasi raalli dhammaan dhanka maalqabeenada weliba dhanka dhaqaalaha kuwa markaas aad u dabcan ku jira ay sheegeen inaysan raalli ka ahayn ama sidoo kale ay u wanaagsanaan doonin dadka shacabka iyo sidoo kale dadka markaasi maalqabeenada taasi ayaa hadda keenaysaa in maalqabeenada ay waddanka iskaga baxaan dhegeystayaal waxaas waxaa sidoo kale markaasi ay sheegeen dhegeystayaal in ay haddaysan ku haysin waxaa loo yaqaano personal freedom dhegeystayaal waa shaqsiga markaasi xornimadiisa ama xor inuu xor u yahay wax waliba markaas uu qabsanayso mase uu samaysanayo hadda oo markaas ay sheegeen isla xisaabtan xoogan dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale isla xisaabtan dhanka canshuuraha ama canshuur bixiyaasha dhegeystayaal ayay ku tilmaameen inay tahay mid markaasi joogta looga dhigayo sidoo kalena la cabsigelinayo sidoo kalena lagu ogaanayo maalqabeenada in ay lacagtooda halkay markaasi gaarsiisan tahay iyo halka sidoo kale lacagahooda lagu kala gaadhayo iyo cidda markaasi ama sida markaasi loo kala ay u kala maalgelinayaan waxay markaasi sheegeen in hadda taasi ay tahay meelaha markaasi ugu dabcan ugu walwalka badan ay sidoo kale xurnimo oo wadanka aysan weli kaga haynin wixii markaasi kaga dambeeyey labadi kun waa labadi kun koob iyo labaatankii ilaa labadi kun saddex iyo labaatanka sanadkan hadda lagu guda jira dhegeystayaal waxay hadda iskugu celcelinayaan xaaladaha iyo weliba wakhtigan hadda la taagan iyo weliba sida ay markaasi hadda ay wax u fiirinayaan ayay ku sheegeen in hadda rajo markaas aysan ka qabin qaarkood wadanka inay kusii nagaadaan ama shirkadaha waa su-aalaha hadda la isweydiinayo maxay dareemaysaa xukuumadda haddii markaasi dabcan maalqabeenadii kuwa markaasi maalgelinayn wadanka ay sheegeen cudurdarro fara badana ay soo bandhigeen ee ku aadan dhanka canshuuraha waa dabca canshuuraha oo markaasi aada loogu dallacay oo ama aada loogu kordhiyey iyo sidoo kale xaaladda siyaasadeed oo ku sheegeen inaysan degsanayn iyo sidoo kale inaysan haysanin waxaa loo yaqaana personal freedom ama qofka markaas inuu xor xor u yahay wax waliba markaasi dhanka dhaqaalihiisa iyo dhanka markaasi waa maalkiisa iyo maalgelintiisa uu markaas ku samaysanaya dhegeystayaal waa sida markaas wargeyska dabcan inta badan aada uga falfaalloodeen ama aada oo looga qaray ama sidoo kale warbixinada fara badan looga diyaariyey kadib markii warbixin lasoo saaray ee henley private and wealth migration report ee sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka lagu kala ogaaday meelaha markaasi sixir bararka ay kaga imaanayso xukuumadda hadda wakhtigan taagan iyo meelaha markaasi sixir bararka iyo dhaqan dhaqaale iyo dhaqaalo xumida halkay markaasi ka taagan tahay dhegeystayaal ayaa hadda markaasi lasoo kala ogaaday iyadoo markaasi haddana dowladda ay sheegtay in wax badan ay haddana ay dabcan kala sixi laadahay ee ku aadan dhaqaalaha iyo sidoo kale canshuur aruurinta ama canshuuraha oo hadda dabcan la sheegayo in dabcan u muuqatana in ay meelmari doonto maalinta berito dhegeystayaal dabcan waxaa aad waa la sugaya keliya sida marhoraan loo iclaamiyey mise wasaaradda maaliyadda ee u iclaamisa kuna sheegtay in ay warbixin dhammaystiran ay ku akhrin doonto mise soo saari doonto la kala ogaan doono waxaa markaasi loo kala qoondiyey wasaaradaha kala duwan iyo waxa markaasi dabcan waa hab deembixinta ee xukuumadda hadda markaas ay sheegtay inay doonayso in deymaha iskaga bixiyaan sidoo kalena waxyaalaha markaasi la kordhiyey waxyaalaha aan la kordhinin waxyaalaha markaasi dhadhexaadka ka ah waxaasoo dhan berri ayaa baarlamaanka dhegeystayaal looga akhrin doonaa dhegeystayaal hadda waxaa markaasi laisweydiinaya in ay aad markaasi xaaladda wadanka ay wax badan iskaga bedeleen marka looga hadlayo cashuur aruurinta dhegeystayaal haddaba tani maxay usoo korinaysaa xukuumadda ruto ma tahay mid markaasi dherbaxa weyn ku keeni karta dhaqaalaha wadanka sidoo kalena shaqaala dabcan shaqaalaha oo waa dabcan shirkadihii iyo weliba meelihii markaasi maalgelinta markaasi ka socotay mise shirkadaha kala duwan ay maalgelinayeen dabcan dhibaato xoogan mar tahay mid markaasi hadda intay ka cararayso xukuumadda waa inta waxay ka cararayso ee ah in markaasi loo baahan wadamo kale ama sidoo kale in lacaga deyma mise amaah aan loo soo qaadan ay sheegtay inay dowladda isku filnaan doonto haddaba teeda ma la jooga ma la gaari kara iyadoo dadka maalqabeeladii wadanka markaas iskaga baxayan sheegeen in wadamo kale ay aadayaan ama sheegeen waa sida warbixinta laga soo xigtay dhegeysa sheegeen wadamo markaas xasilooni ka jirto wadamo markaas dhaqaalaha markaas ka dhisan sidoo kale wadamo markaas ku sheegeen in canshuurtooda ay aada u yar tahay in halkaas ay maalgeshan doonaan dhegeystayaal horaan ayaa la sheegay in boqolaal ay ka baxeen wadanka boqolaal kalena ay daba socdaan waa kuwa markaas maalqabeenada ku wadanka u dhashay iyo kuwa markaas wadamo kale ka imaaday oo halkan ganacsiyo iyo weli dabcan maalgelin xoogan wadanka markaasi ka sameynaya dhegeystayaal waa tahay bal iminkana soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka adhegeysa shirkada isgaarsiinta safaricom waxaa markaas lagu safaricom sequia fiber oo hadda lagu leeyahay cidriba haddii aad markaasi ganacsi leedahay haddii aad goob meherad aad ku furan tahay haddii goob markaasi inta badan culayso fara badan ay ka haysato oo weliba fahmi leedahay oo sistemyo maqaar ay kugu xiran yihiin mise kamera dabcan waa kamerooyinka ee c c t v-ga maqaalada markaasi duubo oo markaasi aad ka leedahay haddaba waxaa markaasi fursad lagu siinaya mise lagu keenay war farxad le shirkadda ay ku leedahay ganacsi ma leedahay jawaabta hadday haa tahay mise maya tahay waxaa lagu leeyahy ganacsigaadu maqatar ma ugu jiraa inaad internetka la qalqalgeliyo sida melwaya dhegeystayaal mise malwaya iyo sidoo kale handadaadaha internetka emailka khiyaanada wata ammaanka nambarka sirta safaricom sequa viber internet ee ganacsiga ayaa markaasi ku garab taagan safaricom business sequa viber ee ganacsiga waxay markaasi kuu xaqiijinayaan inay sugi doonaan xiriirkaada internetka si aad si aad adiga u noqoto qofka ugu horeeyo dadka kale taasi oo kuu dheertahay inaad ku soo bandhigto qiimeynta khatarta internetka ganacsiga meherada ayaa imaanaysa meheradaha ayay markaasi kugu imaanayaan si ay u hubiyaan oo kala teliyaan isbedelada aad u baahan tahay ooee la sameeyey si aad si buuxda u noqoto mid badqaba oo xaaladihiisa si degan oo la socda dhegeystayaal ogsunow internet oo keliya ma ahan balse xitaa waxay kugu xirayaan kamerooyinka aan miliqsanin dhegeysta mise kamerooyinka c c t v-ga loo yaqaano oo dabcan ay kugu rakibayaan halkaasoo si toosa wax walba aad kala socon karto adigoo meel fog jooga iyo adigoo meel dhow jooga iyo adigoo ku dhex jira xitaa ayaa si dhow la socon doontaa cid waliba markaasi kugu soo xadgudubtana halkaas ayaa kala socon kartaa mise laga ogaan karaa la saaxiib maanta internetka viber oo xawaaro sarreeya la isku hadlayn karo oo sugan oo aad ka helayso dabcan aad ku helayso lacag aad u yar oo qiimo jaban ilaa iyo saddex kun oo bishi ah oo haddana lagugu xira kuwa bila ama ruudka bilaash ah lagugu xiraya waa rakibitaanka ama lagugu rakibaya bilaash iyadana waxaad bixinaysaa xirmooyinka kala duwan lacagteeda inta lagugu talagala cid waliba markaasi xawaaraha ay dalbanayso sida one g b p s hel internet oo ammaan ah oo viber ah oo si wax walba wax walba aad ku qabsan karto oo lana socon karto iskuna xiri karto suuqyadaada ee markaasi kala duwan dhegeystayaal isku xir ganacsigaada oo aad ka helayso safaricom business haddaba ka hel shabakada w w w business safaricom c o k e dhegeystayaal haddaba ka faa-iid oo wax badan kala soco dunida markaasi casriyowday oo hadda noqotay mid markaasi dhegeystayaal waa mid markaasi casriyowday oo dunidan noqotay mid wax walbo hadda digital internet ah haddaba dhegeyste waa four g oo businesskaada ku dabcan wax ku qabsan karto oo wax walbo kuu kala cadeyn karo waa mid markaasi xawaarihiisa uu aada u sareeyo wax walbana dabcan si toosa aad uga qabsan karto dhegeystayaal safaricom ayaa kuu fududaysa dhegeystayaal waana fursad markaasi cid waliba ay hadda heli karto oo dhegeystayaal raalli kaaga dhigi karo wax kale ma ahan waa fiber security internet dhegeystayaal waa hagaaga dhegeysta weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ee dhegeysanaysa muscab ismaaciil iyo yuusuf bakada ay barnaamijka si wadajir u daadihinayeen dhegeystayaal haddaba iyadoo dabcan aragtida dhegeystayaal boqolkiiba sagaashan sida lagu tilmaamay dhegeystayaal oo warbixintaad ku maqlayseen sahan la sameeyey aa lagu ogaaday boqolkiiba sagaashan dadka inaysan raalli ka ahayn warbixinta markaasi lasoo saaray laguna xaqiijiyey dabcan warbixinta ayaa waa warbixinta markaasi dadka la horeegay oo weydiinayay inay markaasi raalli ka yihiin waxaana boqolkiiba lagu ogaaday ama ay dhaheen in sagaashan boqolkiiba raalli aysan ka ahayn dhegeystayaal waxaaba dhegeystayaal hadda taasi kaba si daran leeha laga hadlayaa haddaba dadkii markaasi maalqabeenadii ahaa dadkii markaasi dabcan investment maalgelin ku sameyn jiray wadanka oo haddana wadanka la sheegaya inay iskaga baxeen ama iskaga baxayaan haddaba taasi ma tahay mid markaasi sugi karto dhanka dhaqan dhaqaale ee hadda markaas wadanka ka taagan mise dhaqaalaha wadanka xumi waa dhaqaale xumida wadanka hadda ka taagan dhegeystayaal xal u noqon karto mise bedeli karto sida hadda nidaamkan oo inta badan hadda laga cararaya canshuuraha shacabkii waxay ka cararayeen canshuur halka sidoo kale maalqabeenadii wadanka maalgelinayana canshuur markaas ay ka cararayaan haddaba taasi maxal bay u tahay xukuumadda waa su-aalaha la isweydiinayo ma tahay mid culeys kale oo haddana isku soo jeedinayo xukuumadda ruto
waa tahay yuusuf aad buu mahadsan yahay dabcan waa faahfaahinadaasi iyo weliba qodobada uu markaasi soo bandhigay ama aan soo bandhignay ee aad ku xiisaha badan ee maanta ka mid a waxyaabaha la hadalhayo labada qodob ee markaasi isdul saaran kenyaanka oo markaasi boqolkiiba sagaashan iyo in ka badan leeyihiin kuma qanacsanin hanaanka iminka dowladdu ee wax wada iyo weliba waa sharciga iminka baarlamaanka la horgeeyey kana soo horjeesaday laakiinse ay u muuqato in markaasi ay meelmari doonto sidoo kalena waxaa leeyahay waxaa aad iyo aad usii liidanaysa xaaladda dhaqaale ee wadanka iyo weliba midda maalgashi marka loo eego heerka caalamiga dhegeystayaal iyadoo kenya ay ka mid ahaan jirtay wadamada markaasi inta badan dadka maalgashatada ah ee wadamada shisheeye ka imaanaya weliba kuwa wadanka u dhashayba ay inta badan maalgashi ku samayn jireen laakiin iminka sanadkiiba boqolaal ayaa dusaya ayaa leeyahay oo kasii cararaya sababo la xiriira in canshuurihii lagu soo rogay sidoo kalena jawiga siyaasadeed ee dalka uu ahay mid cakiran sidoo kalena uusan fadhinin uma settle u ahayn dhegeystayaal waxyaabahaasi oo dhan ay iminkaas dul saaran xukuumaddana qayb markaasi culeyskeeda ay ka haysato ayaanu ku eegeyna barnaamijka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa wacitaanada tooska ay dhegeystayaashu soo beegsan karaan si qayb uga soo noqdaan barnaamijka fikradahooda kala duwan ah ay nala soo wadaagaan kuwii barnaamijka la socday ee markaasi dhegtaynagu hayay saaxiib aad u tira badan ayaa wicitaanada ku jira oo doonaya inay qayb ka soo noqdaan barnaamijka bal haddii aad fursadaha siiso saaxiibada wicitaanada ku jira dhegeystaha ugu hore star f m halow waa ka xumahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay mar kale dib u soo beegsay aan leenahay xigaha haddii aad fursadda siiso star f m halow star f m halow waa tahay mar kale qadka ayuu ka baxay waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m halow wcalaykum asalaam waraxma
waa dhimbil xaafadii sili dhimbil soo dhow
iyo waa dhow alxamdulilah kheyr waaye idaacadda si aadan u xirna maasha allah waa dhegeysanayay haye arrimaha hadda aad ka dhawaajinayseen idaacadda ka dhawaajinaysay ee aad samaysay aad iyo aad baa horta ay wax aada u jiraan arrintan midda koowaad oo ahayd siyaasadda wadanka oon xasilooneen iyo dhaqaalaha wadanka iyo dadka mindherka wadanka ka baxayo taas iyada ah waa ka muuqataa wadanka ee dhaqaala darada iyo waxa jira waa arrin oo hadda dhaqaala darada wadanka u keentay waayo ma garatay midda labaad haddana dadkii wadanka haddana abaarta ba-an hadda aan kasoo baxna camal oo lacagta abaar abaarta lacageeda lahaa hadda aniga abaarta lacageeda hadda wadanka haysata ee ba-an ee maanta maaliyadda ah ee hadda wadankii loo laga yaabay waxawaay midda labaad oo wadanka dadkii maalgelinaya meel kas horta waxay u baahan tahay maalgeliyaal iyo dad hanti leh oo maalgeliya oo wadanka lacaga leh iyo wadamo kale oo dadka dadkada imaadaan iyo dadka wadanka joogay oo wadankooda maalgasho ma garatay waayahay
dadkii maalin warka hore siyaasadii iyo doorashadii iyo qodobka koowaad suu ahaa oo maaragtay bixii oo loogu tagay wadanka dadkii oo soo noqon lahaa oo haddana siyaasad aan xisilooneen iyo nin qolada mucaaradka iyo madaxweynihii asimiyo iyo kiyakuwansa oo haddana weli qoorta kula jiro xogo siyaasadii oon degneyn taasna ayna waxay keentay dada mashquul kaloo hadda maanta baahisha lacageeda magarati waayahay tan labaad oo haddana dadkii soo laaban lahaa ee wadanka ka baxay ee hadda magareeshimada iyo waxaan ay sheegeen oo maaragtay qodobada saadaasha ay sheegtay waxaa kamid ah in haddana canshuur la sheegaya oo la yidhi canshuur baa dadka lagu soo rogaya maalka la fiirinaya sidana la yeelaya taasba de hadii lagu dhahaa waa lagu canshuurtaadi hantidaadi waxaadi waa lagu firinaya ninkii milyandheeraha ma meel kusuna sukuna ku jirta ma laha wadan wadan alla wadanku maalgashana kasoo gashanaya ma garat waayahay
ray aroorinta hadda la sameeyey oo ahayd boqolkiiba sagaashan ayaa ogolaatay taas iyada waa sax waa waari jira hadda anaka suuqa iyo wadanka kenya nairobi meeshaan ka joogno dadweynaha iyo shacabka meel kastood ka wareysatid nin kasta wuxuu kuleeyahay suuq malaha suuq malahaas adiga waxaa dadka haysta le waa un ya xasiloonadaas iyo lacagtii oo meel ay ka baxday waddanka aan galacna ma garat waayahay kan kale oo ah dadkii kuwii kenyaanka ahaa ama dadkii kale oo ajnabiga ahaa oo haddana waddanka lacagta haystay oo haddana shandadoodu u xiran yihiin oo baxayo oo haddana diyaar u ah inay baxaan oo waddanka ka tagaan oo dhaqaaqaanna taasna waaba muuqataa dee saadaashaa muuqato oo biilkaaba la meelmarina haddii biilkan la meelmariyo ama biilkan u meelmaro dee wuxuu soo kordhin doona wuxuu faa'iida ku leeyahay waa arki doonaa laakiin waa arrin khatarteeda la boqolkiiba sagaashankaas ku jirnaa oo dee Waa tahay.
dadka kuma saarayna ma garat maxay muujinaysaa marka arrintan in eh, xaaladda iminka ay si durba isku beddesho waxay muujinaysaa in siyaasadda oon degnayn iyo maaragtay kenya kuwansa dowladda hadda cusub oo curdunka ah oo maaragtay xaalkeeda aada u adag yahay in maalin kasta ay dhahdo waxaa filan in siyaasada la dejiyo dad dhaqaaliyahamiinta ah kuleeto waddanka waa joogaan iyo dadka khuburada ala la hadlo ee waddanka loo raadiyo wax xasilooni ah waddanka horta laba sano ama hal sano ama saddex sano ee waddanka wax lagu maamulo ama lacag loo helo ee in maalin kasta la dhahaa dadka ee cashuura laga jaraya ee la dhahaa ee maaragtay maaliyaddii dhan kale ka raadinayna ee madaxweynahan waddanka ee william ruto wuxuu kusoo galay mama mboga iyo boda boda marka hasela waaye marka in maanta la dhaha haddana wixii dhanba waxa waaye wadankiiba in dadkiiba taajiriinta iyo dadka maasiiya hasela mama mboga hata hata qaylinayso calaacalayso wax mboga gadanaa malaha sababtoo dadka wax gadanaya lacagta meesha ka imaanaysay waa baalkii waxaa kaloo haddana jira in wadankii wixii maamulayba u noqdo dollar dollarkii la laayahay haddii hataa dadka canshuurta laga qaado intee dollar laga keena dollarki lama hayo wax dad wadanka maamulay dhaxka maamulay waa dollarka ma garat waayahay marka een, dharbaaxi weyn oo maaragtay culus inay meesha ka imaanaysaa iyo oo maaragtay siyaasad ee, cu- culus ay ka imaanaysa meesha waa ka muuqataa ma garat waayahay marka ani waxaan dhihi lahaa een, biilkan yaan la meelmarinin biilkan hadduu kuleto inuu meelmaraya u badan tahay hadduu meelmarana kuleto waa arki doonaa wixii iskaga baxa laakiin arrimahaas laga dhawaaji ee, jira waa wax jira Ee, kuleto waxaan dhihi lahaa een, kuleto dowladdan siyaasadda ha dejiso wadankan dadka maalgeliyaasha say kusoo laaban lahaayeen- lahaayeen ha lagu soo ah, maaragtay hala sameeyo waa tahay Een, sidaasay noqonaysaa Thank you.
sababtoo ah
aad baad u mahadsan tahay waana kaga mahadcelinaynaa fikirkaaga musab hadda labada shay laisku haysto ah laba shay ah waa political sp- stability waxaa loo yaqaano iyo sidoo kale taxation waa canshuuraha ee dadka hadda ka sheeganayaan ee la- isku isku qabanayaan dadka waxaa leeyahay Mhm.
een, qaar waxay leeyihiin weli siyaasadda ma xasilno oo ma fadhino ma fadhido waqti kan hadda ma bilaabna dadka inay sii baxaan waa dadka maalqabeennada ah oo horaan maalgelin jiray waddanka waxaa leeyahay hadda ma ahan waqtiga ay bixitaanka bilaabeen hal sano ka hor hal sano ka hor ayay bilaabeen inay iskaga tagaan waqtigaas ay ka cabsoonayeen ama ay ka cabsoonayeen wadanka inay dhibaato ka dhacdo wadanka inay qalqal uu ka dhaco xaaladaho eh, xaaladihii wadan- waqtiga waqtigaas wadanku ku sugnaa ay ka cabsoonayeen in dhibaato ay kasoo gaarto maal- maalkooda ama hantidooda ee ma- waqtigaa markaas ay ka maalgelinayeen waxaa haddana leeyahay wixii ka cabsoonayeen ayaa oga sii darant- oga sii darantay ama wax ka daran bay hadda la kulmay haddana mar kale waa kuwii horaan ka bixeen kuwa kale hadda daba socdaan kuwan hadda waxay ka careen leeyahay arrimaha canshuuraha oo ayaga individual ahaan ama shaksi ahaan iyo sidoo kale loogu soo rogaya haddii markaas bangiga kala baxaan lacagta in lacag canshuur laga jarayo haddii telefoonada sidoo kale ka baxaan canshuuro laga jarayo haddii sidoo- Ganacsi haddii la ganacsi sameeyo wax xitaa.
walba laga sameeyo in haddana laga jarayo Mm.
waxaa leeyahay haddana mid markaasi canshuurta si saxan oo horaan looga qaadi jira ma ahan waa lasii laba jibaaraa leeyahay oo lacago fara badan haddana markaas laga sii qaadaya waxaa saakal warbixinta dabcan sidaa arkaysa xitaa wada akhrisay waxaa leeyahay waxay raadinayaan meel ay ku xasilaan ama ganacsigooda uu ku xasili karo wadan degan oo ganacsigooda uu ku xasili karo waatan hadda laisweydiin leeyahay maxay tahay labada shay oo ugu weyn ee u xasilin la'dahay mise u dejin weysay xukuumadda tan iyo markay soo gashay waa labada shay uu dhanka political ama siyaasad ahaan inuu waqtiga markii laga hadlayo oo dhibaato aan ka imaan karin waxaa isku biirsantay waqtigii ololihii siyaasadda iyo waqtigii markii laga soo baxay oo haddana eh, dabcan mucaaradkii haddana ay bilaabeen dibadbaxyo mise maandamaano gudaha ay ka bilaabeen iyo sidoo kale canshuurihii oo hadda isku biirseen taasay keenaysaa loogu cuskanaya inay waddanka iskaga baxaan hadda waxaa la isweydiinayaa maxay tahay wax uu la kulmi doono haddii dhibaatadan ay waddanka ay kusii jirto weliba dhanka dhaqaalaha xaaladan wadanka hadda uu ku jiro isagoo dabcan waa maqlaysay wargeysyada waxaa leeyahay waxay markaasi doorbidayaan mise ay raadinayaan sidii hore inay wadanka ama uu ku noqdo ama ay ku socoto oo canshuuro aan lagu korin sidoo kalena la meelmarin hadda liskuma haysto Hadda dabcan waa gabagabadii waa la waa dabcan dib uegis ay ku sameeyeen wax waliba wax yar bay ka jareen Hadda waa la meelmarin Meesh- doonaa.
wa- dabcan way meelmaraysaa meeshiiday taagan tahay laakiin waxaa la isweydiinayaa ma sidii hore ayay ku noqon doontaa wadanka mise si way kasii dari doontaa oo mugdi ay la geli doona dhanka dhaqaalaha hadda ana oganahay sixir bararka iyo xaaladaha laga hadlay laakiin kuwa wadanka maalgelinayeen hadday ka baxaan ama ay ka tagaan maxay markaasi eh, noqon doonta xukuumadda ruto oo a dhanka inta badan iimeelaha faraha badan inta badan ay ku taganto xukuumadda ama canshuuraha ay ku helaan yuusuf hadda markaad aragto dowladdii hore ee jubliy oo kale markaad eegto sidoo kale aad fiiriso madaxweynihii hore inta badan shirarka xitaa uu ku geli jiray aqalka madaxtooyada waxay u badnaan jireen shirar investment iyo maalgashi dabcan maalgashi ah ay u badnaan jireen oo dad markaasi dibadda ka yimaaday wadamada markaasi yurub iyo wadamada kale ee africa ka imaadeen oo ganacsatayaal ah inta badan ayuu la kulmi jiray waxaana ay sheegi jireen waxyaabaha ugu badan ee diiradda saaraan inay tahay maalgashigaasi hadda waxay isku barbardhigaan wadanka tanzania oo ay dhahaan tanzania bay hadda inta badan Dab- xitaa dab u guuraya ay u dadka guurayaan aad iyo aad.
maadaama xa- siyaasadda wadankaasi iyo Aad weliba u degan tahay.
xa ay degan tahay xaaladiisana markaasi iyo sicir bararkiisana marka loo barbardhigo hadda halka kenya ay joogto ay ka yar wanaagsan tahay ay leeyihiin waa tan hadda warbixinta marka qaar ee, warbixintii waxaan umala bishii hore in lasoo saaray ee kaga hadlaysa tanzania muscab waxaa leeyahay samiya suluhu waa gabadha madaxweyne hadda ka ah wixii wax badan ay ka qaldanaa ee dhanka dhaqaalaha ay ka bedesheelay wadankada inta yar ay haysay Mhm.
waa tan hadda keenaysa dadka maalqabeennada intooda badan kuwa uganda ee xagga u aadaan tanzania kuwa kenyana ay xagga u aadayaan sax waa tahay Eh, sidoo kale eh, yuusuf waad og tahay oo eh, maalgashigaasi cash circulationka xitaa wuu yaraanaya Aad iyo aad.
oo lacagihii markii lala baxo iyo weliba fursado badan ayaa lumaya Mhm.
waad og tahay Eh, dad badan oo xitaa markaasi laga yaab inay shaqo ku heli lahaayeen shaqadii ay ku waanayaan Sax.
Eh, lacagihii xitaa wareegi lahaa maadaama dalka haddii laga bixiyo ay sidoo kale yaraanayaan waxyaabahaasi oo dhan ayaa hadda isbiirsanaya iyadoo dowladda ogsoono haddana ay la sii daalaadhacayso xaaladan xun Dhaqaalada.
ee dhaqaalaha canshuurahan badan waad aragtaa kenyaanku waxay leeyihin anaga maba ku qanacsanin boqolkiiba sagaashan yacni tusaale boqol qof haddii su-aal weydiyo laba qof keliya ayaa leh sharcigaas waan taageersanay sagaashan iyo sideedda kale waxay leeyihiin Waan ka soo waxaas- horjeednaa.
ma aqoonsanay leeyihin ogsoonu haddana dibadbixi mucaaradka ay sheegayanaya soo socda oo haddii mar uu meel maro sharcigan uu saas ku meelma shalay bu aad arkaysa warqadda ay soo saareen durbadiiba ay leeyihiin een, hal isdiyaariyo yacni waanu isdiyaarin doonaa laga bilaabo eh, taarikh afar iyo toban ee lamera waxaan filayaa kowda julay ay sheegayeen ilaa ay labada julay meelahaas inay dibadbax dib ugu laaban doonaan waxyaabahaasi oo dhan culeysyada ay sii kordhin doontaa haddan waxaa leeyahay hadda boqol ay ahayd sanadkii hore dadka maalgashatada ah boqolaal ay gaari kartaa hadda oo in sanadkaas.
dabcan wadanka ay kasii baxaan iskaga Ay ka tegaan cararaan.
waa dabca kuwa maal- maalqabeenta amase kuwa marka investment ama maalgelinta ku sameeya wadanka gudihiisa waa iskugu jiraan kuwa dibadaha ka imaadeen iyo kuwa wadanka u dhasheen dhegeystayaal waata bal dhegeystayaasha qaadka telefoonadaan siino eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal waa hadda xaaladda wadanka mu- meesha ku sugan yahay iyo dadka maalqabeentii ama maalqabeen ama maalqabeenadii ee wadanka markaas maalgelin jiray hadda sheegeen inay wadanka iskaga baxaan laba shay ayay u cuskadeen oo ugu weyn hadda ay tahay in markaas xas- aysan xasilooneen dhanka s- eh, siyaasadda iyo sidoo kale in ay markaas iyo hadda raalli ka aheen oona sheegeen in markaas lagu dallacay dhanka canshuuraha lacagta dhegeystayaal keentana in wadanka iskaga baxaan
star f m hallow
ano saqa la yidhaah halkee joogtaa isaaq
waxaa yidhaha meel dhagxaan la yidhaah waa yahay waa kusoo dhaweynaynaa barnaamijka mana socotaa
walalow aad ulama socdo haye aad baan uga waxmahay dib ayaan ugu celin doonaa saaxiibkaasi star f m hallow
asalaamu calaykum waraxmatu barakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
Aa, walaal waa maxamed ibraahim qasabaa imnera maxamed waa kusoo dhaweynaynaa saaxib
maasha allah waa dhegeysanaya barnaamijka eh, dakhliga iyo eh, canshuuraha aruurinta eh, eh, dowladda mm
Eh, aad o aad eh, waxaan filayaa inuu yani baarlamaanka hor yaallo sax En, miisaaniyadda miisaaniyadda eh, la- labada boqol labaatan iyo sadex- laba boqol labaatan iyo afarta mhm
marka marka niyo jahwareer dhaqaalaa jiro wadanka markaa fiirisid haye En, tusaale ahaan en, em, lacagta eh, miisaaniyadda madaxweynaha iyo safaradiisa waxa loo qoondeeyay aad u badan tahay waa yahay En, sidoo kale en, prime ministerka camal mudhafadi lacagaa loo qoondeeyey haye
mar marka en, gabadhii shanta kulo shanta kulo kilomitr ku guulaysatana lacag shan shan milyan la sii shan milyan waa yahay mar marka lacagahaas intay ka imaanayaan waa yaabanahan Eh, waa tahay hadda waad aragtaa oo dadkii maalgashatada ahaa wadanka way isaga cararayaan iyaguna Eh, sanadkii hore waxaa leeyahay boqol ayaa ka baxday sanadkana way kasii badan karaan
sax marka bal Marka- bal ka waran arrintaas iyaduna eh, maxay u dhimi kartaa dhaqaalaha hadda eh, wadanka ee dhulka ku jira
wax badanay udhimi kartaa maxaa yeelay dadkaas baxaayo waxay dhiibi jireen cashuuro oo ay wadanka kusoo celin jireen waa yahay marka marka lacagtaasi en, off ay noqon doontaa Haye.
marka waxaa fiican in madaxweynaha uu oo sharci kale oo keeno oo oo dadkaasi lagu socdin karo oo ganacsato badan imaan karta wadanka waa yahay
marka aadan ku salaamaya walaale thank you aad aad u mahadsan tahay Eh, wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi mandheela naga soo wacay maxamed eh, dhegeystayaal kooban ayaan siinaynaa hal iyo laba dhegeysto intaanu ka gaarno warka barqarme ayaa foodi noogu soo haya Eh, waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha kale ee qadka ku jiro star f m halow soo dhow walaal
deeqo mandheera waay magacaaga
deeqa mandheera waan ku soo dhaweynaynaa deeqa
waa dhow ama sacabo feeri haddaan u barnaamijka guda gala mhm
deyna marka lasoo qaata aha
qofka doonka horta yaa bixi wadanka yaa ka bixin lahay kolley toba dadka waa laga qaadi lahay soo maaha sax
markaan waxaan taageersanahay deynta inta laga aruuro dadka oo cashuurta kordhi waa taageersanahay deynta dhow inta loo doonaa marka maxaad ula jeedaa in canshuuraha la yareeyo oo deen dalka dibaddiisa loo doono miyaa ula jeedaa
maya deynta ama la doonin ba dadkaa laga qaado shacabka doonkaa laga qaado deynta yaa naga bixina wadankaa qaatee haye
Mhm, anaga waxaan soo dhaweyno
aad waa mahadsan tahay Eh, dhegeystaha kale star f m hallow
Hello, soo dhow
waan dhawahay.
magacaaga
Cabdiciyaar Oji Oqone.
magacaaga inoogu celi
Cabdiciyaar Oqone joog.
waayahay cabdikhiyaar oo kusoo dhaweynaynaa barnaamijka ma la socotay adiguna
Waa la socdaa.
haye haye
Ka dhibaatada ka jirto arada waan dhageysanaynaa ama qoodin waan la socdaa rabbi.
haye maxaad ra'yi oo ku biirinaysaa
Ku beerna.
waayahay dhegeystaasi uma suurtagelin inuu asana qayb kasoo noqdo barnaamijka waan uga mahadcelinaynaa eh, fikirkiisa inkastoo markaasi uu wax fikira nagu soo biirin star f m hallow
asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
walaal macaane waxaa waye aabbaha nabadda aabaa nabadda soo dhow saaxiib
in badan baa idin salaamaya adiga iyo sogad waanu kaa qaadnay
sida faahfaahin kale sida maaragtay aa u qaada dhigteen ama wargeeska ha noqoto ama qodobada wargeeska ku jireen oo maaragtay biilkan hadda ku jiro ha ha noqoto sidaad ugu faahfaahiseen ummadda iyo sidaad ugu kala dhigteen waa idinka mahadcelinaya marka koowaad adigaa mudan saaxiib inoo soo koob fikirkaaga warka ayana soo haya
waa idin soo koobiya hal iyo laba baan ka soo qabanaya mhm
horta waddankan waa waddan qarane sax
marka horeba deen wuu qaadan jiray waddanka oo waxda deen hadda ku cusub ma aha inuu waddanka ay la taalo waa garta
marka waddanka deyntiisa dowladihii xukuumadda dowladan kenya waddanka xukuumadihii soo mareen oo madaxweynahaasi soo mareen eh, laga soo bilaabo kenyatta oo lagu soo cedisiyo moy deen waddankan waxaan umalayna wixii ugu horreeyay deen geli waxaa way un dowladahan dambe waa garta ninka moy ninka moy ha wuu diidi jiray kibakina waama ogeyn ba wuxuu sameeyey haye haye
marka deenta waddanka waxaa geli waa dowladan dambe oo ruto iyo uhuru haye
marka deenta ay ay geleen waddanka bay haddana maaragtay ummadda ay haddana ku qaribayaan oo ay leeyihiin deenta baan rabnaa inaan bixino oo canshuuro fara badan waddan kusoo rogaynaa biil fara badanna maaragtay aan la haynin oo meel laga keeni doono aan la garanayn oo ganacsiga waddanka ragaadinayo yay soo saareen waa garta
maxaa yeelay dadkii looma kala reebin sa- nin faqiir iyo nin maalqabeenba looma kala reebin waa garta
waxaa leeyahay deenta aan bixino maba la fiirinayo waddanka maxaa culeyskan maxaa intee- maxaa dadweynaha loo saaraya maxaa dhaqaaligelintii waddanka dadka soo dhaqaaligelin jireen oo maaragtay becshara ku haysteen oo dibadaha wax ka keenaayeen canshuurta maxaa loogu badinayaa may naga tagaan oo maaragtay dhibaato ay meesha nooga soo baxdaa waa tahay Eh, canshu- dadka three percent la saaraya oo laga goyni dowladda shaqaalaheeda min culays kale ay ku imaan dadka hadda sicirbara haystaa waa yahay Loo aad baad tacreeyay.
mahadsan tahay Eh, Wallahi waan kusoo noqonay Waa tahay.
Qodobadan ma gaarin laakiin waan kusoo noqonaya waa tahay waa yahay bal intaanan oo dabcan faahfaahin iyo qodobo kale markaas aan sii gudagelin iyo sidoo kale dhegeystayaasha bal markan aan soo qabtay mid kamid adega qaybta barnaamijka ganacsada ganacsi ma leedahay ganacsigaada khatar ma ugu jiraa inaad internetka la qalgeliyo sida malweya handadaada internetka imailka khiyaanada ah ammaanka nambarka sirta ah dhegeysa safaricom secure viber internet ee ganacsiga ayaa markaasi ku garab taagan oo hadda lagaa qabtiraya lagaa baahitiraya dhegeystayaal safaricom business secure viber ee ganacsiga waxay markaasi ku xaqiijinayaan inay sugi doonaan xiriir oo dabcan xiriir xiriirkaaga dabcan xiriirka internetka si aad oo adig u noqoto qofka ugu horeeya dadka kale markaas dabcan uga hormaro taasi ay ku dheertahay inaad ugu soo bandhigto qiimeynta khatarta internetka ama ay ku leedahay dhanka ganacsigaaga ama weerarka ganacsiga dhegeysta iminkan dunida noqotay mid weerar ganacsida layskuga hayo meherada ay kugu imaanayaan si ay u hubiyaan oo kala taliyaan isbedelada aad u baahantahay si loo si la sameeyo si aad u si buuxda ood markaas u noqoto mid markaasi badqabo oo si hufan oo u heli karo xaaladihiisa internetka iyo weliba badqabka dhaqdhaqaaqyada ee waa dabcan dhaqdhaqaaqyada internetka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada ganacsiga oo markaasi loola jeeda dhegeystayaal in kamerooyinka miliqsin mase kamerooyinka c c t v-ga waxduuba markaas lagugu xiro dhegeystayaal la xisaaxib maantaba internetka viber oo ah waarad sarreeya la isku halayn karo sugan oo aad ku helayso laga bilaabo saddex kun dhegeystayaal oo bilaasha ah waa dabcan bishiba raalli hada bishiba saddex kun aad ku bixin karto dhegeysan waxaa bilaasha lagugu xirayaa ruudka dhegeystayaal iyo sidoo kale waxaa lagugu rakibayaa si bilaash ah isagoo dhammaystiran ayaad helaysaa si hufanna waxaadaad ku kala maareyn kartaa ku kala dabari kartaa dhegeystayaal waxaana bixinaysaa xirmo sida markaas u kala taya badan yihiin u kala sareeyaan dhegeystayaal halka xawaaraha ilaa one g b waa one g b p s hal internet ammaan ah oo viber ah isku xir ganacsigaaga oo aad ka helayso safaricom business haddaba ka hel shabakada ee www w business safaricom co k dhegeystayaal dhammaantiin waad ku mahadsantihin la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiibyaa sida barnaamijkaad ku maqlayseen dhegeystayaal waxaa markaasi dadka maalqabeenada sidoo kale dadka halkan wadanka maalgashado oo sidoo kale ganacsiga kala duwan markaasi ka sameeya ay warbixin lasoo saaray lagu sheegay in qaarkood ee mar hore wadanka iskaga baxeen halka kuwa kalena iminkan ay daba socdaan haddaba tani maxay u tahay dhegeystayaal xukuumadda ruto oo hadda markaasi sheegtay in wax waliba cashuuraha la duldhigayo mise la dulsaaraya dhegeystayaal waxay dabcan cabashadooda waxay tahay midda labada ugu weyn ee wadanka hadda markaasi ka taagan ay ku sheegeen inay dhanka siyaasadda ay wadanka uusan ka xasilooneen halka sidoo kale sheegeen in hadda dabcan lagu dallacay ama sidoo kale dabcan ay dowladda wada jibaartay ama la laba jibaaray dhanka cashuuraha kuna sheegeen in hadda markaasi la xakamayn karin iyadoo ku sheegay in dhaqaale xumi wadanka weli ay markaasi ka taagan tahay waana tan hadda keentay in qaarkood wadanka iskaga baxan sheegeenna in wadamo kale ay dabcan hadday raadinayaan oo halkaasi ay doonayaan inay ka maalgashadaan saaxiibayaal tani ma tahay mid markaasi dharbaaxo weyn ku noqon karto xukuumadda ruto ma tahay mid markaasi dabcan waqtigan hadda uu wado mise ololaha hadda markaasi socda dhegeystayaal oo maantaba ugu dambeyso arrimahan dabcan la doonaya maalinta britain in lagu meelmariyo baarlamaanka sida wasaaradda maaliyadda horaan ay ku sheegtay waa national treasury in dabcan lagu u akhrin doonto dabcan oo ka hor akhrin doono wasiirka golaha xildhibaanada dhegeystayaal maalinta barito eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan abarqo wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka waxaa si wada jir u daadiinaan yuusuf bakadii sidoo kale muscab ismaaciil haddaba ma tahay mid markaasi saldhig u noqon karto xaaladaha wadanka hadda ka taagan dhegeystayaal iyo weliba dadka hadda ka baxayo wadanka oo dabcan loola jeega in waa maalgelintooda ay waddamo kale markaasi sheegeen inay la raadsanayaan mise ay geysan doonaan kuna sheegeen laba keli inay hadda dhibaato ay ka haysto waddanka waa dhanka xasilida ama waa xasiliilo darri oo dhanka siyaasadda ay ku sheegeen iyo sidoo kale dhanka canshuuraha waa labada markaas hadda ugu weyn maalqabeenada iyo dadka markaasi maalgeliya waddanka ay sheegeen inay hadda ka cabanayaan maxay tahay waxa marka hadda uu raadinaya madaxweynaha ma isweydiisa dhegeystayaal haddii maalqabeenadii ay hadda markaasi ka cabanayaan kana sheeganaya in cashuuraha markaasi dabcan culeysya looga dhigay laguna laguna dallacsiiyey dhegeystayaal balqadka telefoonka dhegeystaan haddaan siiye star f m soo dhow barqa wanaagsan walaalaa ku salaamaya magacaaga
asalaamu calaykum yuusuf bakad wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowow
awalal macaane in badan baan ku dhowahay si fiicanna maarta waa idinka mahad celinaya si sharaf kale oo maarta aad nagu qaadadhigteen haye
iyo waa aad baan u yaabanahay waxaad ku yaaban tahay
waxaan ku yaabanahay dawladdii aan soo doorane cirbararkii waddanka ay ku keentay maxaa yeele maamaan booga baa laga soo bilaabay portan ah wax ladhaha lasoo sameeyey mashruuc fara badan buu iyu keenay oo maarata usoo bandhigay manifestada uu soo saaray oo u dadka dantii yar baa kor loogu qaaday iyo meeshii hadda ay garaacayso waa wax aan loo qaadan karin haye
xaaladeyntan waddanka marka horeba ay u arkaayeen bay luqunta u geliyeen haye farsamadii ay ku talagaleen inay ku bixiyaan oo marka hore lagu qaaday ma lagu bixiyo maxaa dadweynaha culayska la saar marka horeba dadweynaha cashur waa laga qaadi jiray laba jibaar maxaa looga dhigi marka dadkii ma wax baa loo galay oo dan yarta ahaa oo ma wax baa loo galay mise wax baa laga gooyay way markaa meesha wax yaalla haye
oo waxay soomaalida ay tiro nimaan talin jirin hadduu talay nimaan tegi jirin baa tagaa macnaha waxaa way dadka dantooda may fiirinin dawladda hadda ruto maciishadii meeshay garaacaysa in hadda ay dadkii dhaqaaliyahanka ahaa oo wadanka ay cashuurteed soo gelinayo oo lacag fara badan maaragtay dibadaha kasoo dejinayo oo maaragtay maraakiibta dekedaha ay kaga soo xirinaayeen oo dibadaha kasoo dejisanayen hadda waxay gaareen reer egan inay ka baxaan wadanka marka wadankii dhaqaale burbur baa ku imaanay mise dhaqaalaha ayaa loo abuurhayaa marka waxaa weye wadanka ma aha in maaragtay dabada dhulka loo dhigo oo maaragtay intii la raadinayo maaragtay in beel la iska bixiyo wadanka waxaa fiican in maaragtay danihiisa maaragtay ganacsadiisa ganacsadiisa wadanka maaragtay dadka maalqabeenka eh iyo dadka fuqarada maaragtay iyagana noloshooda dad kastaba in la fiiriyo maxaa nin walba dan u eh maxaa dawladda dan u eh dhexdhexaad in laga dhigaa fiican dawladda wax dhexdhexaad ay ka dhigayso male danta dawladda iyo maaragtay saan wax ku qabanaan bay fiirinayaan madaxweyne waxaan aragnaa wala talay inuu lahayn maxaa yeele waxaan markii la la jaranqeeyo oo la qaala dhigo ayaa waxaa kasoo bixi kartaa sin xal ma aha ma taalataa iyada waxaa taallaa un sidana xal leh marka xalna ma noqonaysa in maaragtay wadankii loo jeheeyo jiho wanaagsaneen oo maaragtay shacabkii iyo dawladdii ay isku daramarayaan maxaa yeele shacabkan wuxuu soo dhisay dawladda maanta xilka hayso may maqasaaji aad baan ku maqlayaa gaarane marka dawladda dadkii soo dhiseen haddii maaragtay waxba laga dhigo wax waxba in laga dhigo oo wax kastana loo dhago ogood baan kugu muquunin may soconaysaa marka anaga waxaan aragnaa oo aan arkahayna haddaan nahay wananshigii wadanka kenya in dadweynaha waxaan dan ahayn lagu daalahayo marka dawladda ay ku socoto maxaa ile diilka hadda la maalmarinayo waxa dadweynaha ugu jiro ma laha sicir barkii baa laba jibaar laga dhigayaa dadkii waxay noqonaysaa nin kasta oo ganacsada wadanka ahaa inuu ka baxo oo meelba maarata canshuurta ay yartahay inuu gasa- ganacsigiisa u geysto oo maaragtay uu danihiisa uu fiirsado ayaa yaa dadka ku qasbaysaa
aad iyo aad marka ani waxaan leeyahay waa dawladda oo ku baaqaya shacabkii culeys baad dusha ka saarteen shaqaalihii dawladda canshuur baad dusha ka saarteen mishaar kordhin mina u samaynin cirbarar baad ku soo rogteen wadankii waa la fahmi lahay beraad u wadiine waxaan cagaha dhulka u dhigaa miisaaniyadda lele waa la meelmaraynana daaqada ha laga turo oo sharci kale oo miisaaniyad kale oo waxaan ka khasiibsan baa hala soo saaro oo dadweynahana ay maarata raalli ku noqon karaan ee wadanka maaragtay jaa wanaagsan u jehin karto
aad iyo aad in badan waan ku salaamaya intaa ka badan haddii kan iskuma sii daarinayo warka in badanna dad badanna waxaa laga yaaba maarata yar ay fiican inay qadka ku jiraana dhici kartaa shukran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu alal macaani aad baa umahadsantaha shukran dhegeystaasi khadka telefoonka saaxiib ayaa u dambeeyey baalaan soo qabta mid kamid adeyga qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal Een, haddaba dhegeysta ganacsi ma leedahay ganacsiga khatar ma ugu jiraa inaad internetka la qalqalgeliyo sida malwea handadaadaha internetka imailka khiyaanada ammaanka nambarka sirta ah dhegeysta adiga goonida kuwa safaricom sequa viber internet ee ganacsiga ayaa markaas ku garab taagan safaricom business sequa viber ee ganacsiga waxay markaas ku xaqiijinayaan inay isku sugi doonaan xiriirkada internetka si aad adiga u noqoto qof ka horeeya dadka kale taas oo ku- dabcan ay ku dheer tahay inaad kusoo bandhigto qiimeynta khatarta internetka ee ganacsiga dhegeystayaal meherada aad leedahay dhegeysta ay kugu imaanayaan ayagoo wax walba kugu qabanayaan sidoo kale hubinayaan oo kala talinayaan isbedelada aad u baahan tahay ee la sameynayo ama la doonaya in la sameeyo si buuxda oo u noqoto mid dhakaw- mid markaasi badqabo dhammaystiran dhegeystayaal laguguna rakibayo internetka iyo sidoo kale kamerooyinka c c t v ga ee muuqaalada markaasi duuba si wax markaasi ay kaaga qaldameen si markaasi lagugu diin mise lagu xadin la saaxiib maanta internetka viber oo xawaaro sareeya la isku haleyn karo oo sugan oo aad ka helayso laga bilaabo saddex kun bisha dhegeystayaal oo qofku iska bixin karo ruudka bilaash iyo sidoo kale rakibida rak- waa ra- waa rakibid bilaash ah waxaana bixinay dabcan ee bixin- la bixinaya kala waa xirmooyin kala duwan oo loogu talagalay xawaaraha one g b b s hal internet waa hel internet ammaan ah oo viber ah isku xir ganacsigaaga oo aad ka helayso safaricom business haddaba kale dabcan ka hel shabakada ee waxaad ka heli kartaa shabakada sida w w w business safaricom co k dhegeystayaal muscab ismaaciil dhegeystayaal ayaa barnaamijkan usoo xiray
waa tahay aada u mahadsan yahay yuusuf intaasi aan kusoo googweynaa tobankii iyo weliba soddon daqiiqo oo barqaniyo ee saacaddu dul taagan tahay waa ku mahadsantiin dhegeystayaal socodkiina iyo weliba in aadan dhegeysataan waan idinkaga mahadcelinaynaa saaxiibada sidoo kale kasoo qayb qaatay fikradooda kala duwan la soo wadaagay iyaguna waan uga mahadcelinaynaa barnaamijka ogaanka xaaladda dalka arrimaha siyaasadda aanu ku eegaynaa halkaasi aan kusoo gabagabeynaynaa yuusuf fakad iyo anigoo ah mascaad ismaaciil ayaa idiin daadihinaya kulanka xiga iyo berito ayaan dib u kulmi doonaa hadduu eebeerahaday barnaamijka ogaanka ee arrimaha qoyska intaasi koor nabadgeliyo